يسر مركز التوفيق للإنتاج الإسلامي والتوزيع بأوسلو أن يقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان مشكلات القات وذلك لفضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل والآن مع المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد koley baa maalin dhaweydaan halkan kelmad yaro kooban ka idhi ayaa la jeclaystay un inaan bal isku dayo mawduucan qaadka inaan waxoogaa kooban ka idhaahdo iyadoo runtii waktigan dambe qofka raba inuu wax badan ka ogaada netka oo qura haddaad internetka gasho aada helayso matalan halkan hortayda waxaa taallaa warbixin labaatan iyo shan bage ka kooban oo la idhahdo the mystery of qart waxay ku jirtaa databaseka leeda la idhaahdo oo ah database lagu ururiyo waxyaabahan caafimaadka iyo farmacolojiyada iyo wixii ku saabsiisana oo database runtii aad weyne dunida o dhanna wax lagaga guraah waa waxaa qoray zandrin in la yidhaahdo university hungary ku taalla jooga halkan waxaa kaloo agteyda yaala baxthi kale oo brazilian symposium of medicinal plant september ay kaga qayb galeen saddex aqoon-yahan nin zelgar la yidhaahdo shorno iyo carlini oo labana ay jaamacadda st bolo ee brazil ku taalla qaybta medicinka ay joogaan ninna fetochmistry jaamacaddan ben ee switzerland ku taalla oo ah ninkan shorno la yidhahdo iyo saaxiibkii labadii nine soo saarayba maadadan cathinonka la yidhahda inay qaadka ku jirto aqoon-yahanadii helayaan iyona warbixin taariikheed ay kaga waramayaan cilmi baadhista qaadka iyo heerarku soo maray iyo contributionskii nin kastoo aqoon-yahan inta ku kordhiyey ama inta uu ku soo daray waxaa kaloo halkan horteyda yaalla bug yaro af soomaaliya oo la yidhaahdo hadimooyinka qaadka buggan yar waxaa qoray nin la yidhahdo maxamed cabdi daawuud maxamed cabdi daawuud waa nin aqoon-yahan soomaaliyeeda waa wuxuu ka mid yahay raggaanu diinta ka faa'iidaysanay dhowr iyo toddobaatanadii wuxuu arday ka ahaan jiray jaamacadda la foolay qaybta chemistriga siddeetan ku dhowaadadiina waa qolyihii dowladdii siyaad barre ay xidhxidhay buuggan yar uu qoray runtii intaan arkayay buug yar oo qaad laga qoro marka uu maadadan yahay waa axsan buugka aan arko waxa igu tambiihiyey isaga oo lactur ka jeedinaya jaamacadda hargeysa oo ka waramaya bandhig buuggan uu samaynaya ayaan ka qayb galay kadibna buugga yar laba dollar baa hargeysa gudaheeda laygaga siiyey runtii haddaan isagoo qura akhriyo oo aanan wax kala sheegine inta ku taalla qaybo ka miduun haddaan soo guuriyo waa buug aada ugu filan buuggu waa siddeetan bage marka xagga tirada bejajka laga eego waa kooban yahay siddeetan iyo afar bage baan filaya meelahaasi laakiin xagga tayada marka laga eego waa buug tayo badan gaar ahaan laba qayboodba u tayo badan qaybta taariikhda ka waramaysa qaadka bini aadamkuu ka hayo iyo qaybta cilmiyan ka waramaysa qaadka iyo wuxuu ka samaysan yahay iyo weliba raadaynta uu bini aadamka ku leeyahay marka la yidhaahdo qaad ha laga waramo waa mushkilad nin kastoo ama qof kastoo soomaaliya uu la nool yahay waa mushkilad haddaanaad adigu cunin ama aabbahaa cuno ama walalkaa cuno ama adeerkaa cuno ama inadeerkaa cuno waa mushkilad faamiligiina taalla oo aan u baahnayn soomaali kaloo badan oo shishaba inaad ka fakerto ee nin kastoo soomaaliyeed faamiligu ka dhashay aad maanta odhan karto way ku baahsantahy oo way taalla waa mushkilad runtii xalkeeda sida loo helaa ay dhib badan tahay oo mujtamac si hayru caadiya ay ugu faaftay gaar ahaan mujtamaca soomaaliyeed si aada iyo aada u fog runtii ugu faafay daweynteeduna wax badan ay u baahan tahay oo ugu horeyso in la faafiyo aqoonta ka waramaysa qaadka waayo ilaa hadda iyadoo qaadka maanta aqoon aada u tiro badani dunida ay ka taallo waxa laga qoray ayaynu inagu haddaynu soomaalinahay haddana nahay dadka ugu warka yarleh kaba warhaya waa imtixaan inaynu noqono dadka ugu cuno badan haddana inaynu noqono dadka uguba war yar ee bahalkan waxaa laga sheegay wax ka og iyadaan ogahay qaadku cultural inuu dhex galay in culamada soomaaliyeed ka mida baa wuxuu ii sheegayey dhulka qaadka lagu cuno ee etoobiya iyo soomaaliya meelaha gaar ahaan etoobiya inay meelo jiraan aan qaadka la cunin ilaa iyo in la weysaysto mooyaane siduu muqadaska u yahay marka la cunayo waa la soo weysaystaa hore marka loo soo yaro durko ee maalan jigjiga meelaha la soo gaadho ilaa jigjiga waa yani inkaarqabaa loo arkaa qofka caleen qaad dabka ku rida waa ka mamnuuc yani dadka dhaqankooda saa loo qadisayo waxa weynu yahay dab wax la saari kara haba yaraatee maaha hore marka loo soo dhaafay soomaaliya la yimaado weli sida uu mudnaanta uleeya waxaad ka garan kartaa inay masaajidu leeyihiin qol lagu qayilo yani masaajida ku taalla maalan hargeysa daanan meel kaleo fogba tegin masaajida qaarkood waxay leeyihiin qol lagu qayilo oo imaamka ama muadinka ama dee culamadii meesha joogtay ay qaadka ku cunaan hadhowna ay dee salaada iyo cibaadadooda kalena ku samaystaan taasi waxa ay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo iyo qadarinta uu mujtamaca dhexdiisa ku leeyay iyo sida aanay u muuqanin dee wax dhiba walidalik baa madaxdu cuntaa madaxweynaha kasta soomaaliyeed ilaa iyo ka ugu hooseeya miskiinka maalqabeenka ilaa iyo ka xamaalka mucalimiinta iyo aqoon-yahanada iyo dadka cilmi isbedaya idan waa bulshadoo dhamme wax ula mida shaaha ay cabto ayuu xagga kala mid yahay bale waxaa laga yaabaa inuu meelaha la ysku maamuuso uu yahay inaan maamuuskuba dhacaynin haddii aan qaad la keenin arooskii shirkii odayadii wada hadlayay garsii la naqayay iminka waktigan dambe yani waxa weeyaan ma jirtaba meel dad soomaaliyeed ay isugu yimaadaan oo wadankii ka mid a ilaa iyo waxaa muhima in qaad lagu cuno taasi waxay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo waayo ummadaha kale waxyaabahay daragga u haystaan inkastoo umamku daragga dee dad badanoo liita ay cunaan laakiin ma cunaan dadka sare amase waa ceeb maalan waddankaad joogta madaxweyneho hirooweyn cabaya haddii lasoo qabto ama ra-iisul wasaarahoo kokayin liqaya haddii la helo dee wuu ceeboobaya ma halkaasu iscasilaya waayo waa wax lagu yaqaano dabaqada aan fakerayn ama liidataa inay isticmaasho walidalik buu ceeb yahay in nin muuqda oo ama madaxa ama hantile ama la yaqaan ama caynkani inuu kokayn iyo hirowiin cabaa waa wax ceeba idan inaga halkii daragaynagama joogo oo halkaa la ceebaynayo ma joogo ee wuxuu joogaa halkan ammaanta ee mujtamac oo dhan uu ku xidhiidho haddaan markaa bal isku dayno maanta dariskan koowaad taariikhdiisa inaynu wax ka sheegno ama ha ahaato taariikhdiisa cunta iyo wixii laga hayo ama taarikh cilmiyeedkiisa iyo sidii loo baadhay iyo wixii ku saabsiisan haddaan waxoogaa ka tilmaamno ugu horeyn waxaan isku dayayaa inaan adeegsadaba buuggan maxamed cabdi ayaan isleeya in badan uu kaaga filayahin waxaasi oo dhan qaadka waxaynu u naqaanaa inuu magacyo badan leeyahay meelaha uu ka baxbaxana inuu magacyadaasi ay ku kala gadisan yihiin weliba maanta waxaa laga yaabaa magacyada badan ee qaar kamida inay ku xidhan yihiinba kolba meesha uu ka baxo marka laleeyahay waa hereri ama waa dadar ama waa miro ama waa yani waa magacyo ku saabsan in badani meesha uu ka baxo asalkeeda loo raaciyey uma baahnin markaa nin soomaaliyeed maanta in qaadka magacyadiisa loo sheego haddii yani cid kale lagjarkuu ku saabsnaan lahaa waxaa laga yaabi lahaa in la yidhaahdo qaadka definitionkiisa iyo magacyadiisa iyo scientifical namekiisa iyo waxa aha laga waramaa la odhan lahaa laakiin nin soomaaliyeed oo kasta waxaan rajayn inuu khabiir yahay markaa looga warrami maayo magacyada uu leeyahay iyo warkaasi waa geed bay yidhaahdaan cumuuman ka baxa afar kun ilaa sagaal kun oo feet si levelka meel ka sarraysa ama waa geed siduu u kala fiican yahay marka iyagu qiimeynayaan lagu qiimeeyo meelba meesha ay ka sarraysa uu ka baxo cilmi baadhisyada qaarkoodna waxay tilmaamayaan siduu u kala sarreeyo meelaha uu ka baxa maalan cilmi baadhis ay samaysay rugta cilmi baadhista amniga carbeed oo ay ku sameeyeen baa suu maxamed cabdi tilmaamayo koonfurta sacuudiga buuraleydaka ka baxa katinonku oo ah maadaadkan ugu khatarsanee ku jira waxay u kala badan tahay sida uu kala sarreeyo marka dhulkeenagaga maalan soomaaliya oo kale waa inagaan idhahna iska badhaysika ka baxaa baa la yidhahdaa laakiin buuraha ethoobiya ka ka baxaa dee waa lagu fayaamaa waa la marqaamaa marka uu ka marqaan yar yahay kan een soomaaliya ka baxa inaga lafteena waxaad moodaa inuu kategoriga ay sheegayaan qoladan iyo leeyihiin sida uu u kala sarreeyey meelaha uu ka baxo ayuu ugu kala badan yahay mawaada khatarta ee kusii jirta waa geed sida caadigaa sharab ah ama sidiisa caadiga waa geed aan ahayn geedaha waaweyn ee geedahan laamaha geedaha sharabka waxa la yidhaha waa geedaha aan lahayn een jirida adag ee laamahan tirada badan la iska baxaa normalkiisu waa geed mitir ilaa laba mitir baxa een gaar ahaan buuraha dushooda sare marka uu ka baxayo laakiin buuraha guntooda bay idhaahdeen biyaha le marka uu ka baxayo waa geed gaadho bay leeyihin ilaa iyo lix mitir buuraha guntooda halkaa ka soo baxa maxamed cabdi wuxuu kaloo soo naqlinayaaba equatorialka kaka baxa yani horta geedkana dhul badan badan buu ka baxaa laakiin equatorialka kaka baxa equatorialka lagu yaqaano in biyuhuna ku badan yahay cadceeduna ku badan tahay kaasi buu leeyahy waxaa la sheegaa inuu gaadho labaatan iyo shan mitir jiridiisuna inay gaadhaba nus mitir inay gaadhayso idan kaasi waa geedee aan sharab noqonine dhirta waaweyn oo kale kamid noqonaya laakiin caadiga la yaqaano dhulka badane uu ka baxo waa mitir iyo labadaa mitir iyo hadduu u bato lixdaa mitir normally inta lagu sheegaa waa inahaasi dhulku ka baxaana de waa east africadaas oo dhan waa soomaaliya waxbaa ka baxa ethoobia kenya tanzania uganda zambia equatorka kuwa ku taxan in badan oo ka mid a madgaskar yeman sacuudiga qaybtiisa hoose ilaa xaddee malaa soomaalida iyo gaalada iyo ingiriiska iyo wixii say usii faafinayeen pert baan ugu tegay isagoo dhirta guryaha ka horbaxo ay soomaalidu gurato ka qayasho australia magaalo ku taalloo pert la yidhaahdo qaybta waqooyiga ku taalla wuxuu ka mid yahay dhirtan guryaha lagu horbeero soomaalida markaa reeraha guryahooda u dhacda laqaadba ku yaallo kasoo gurata oo weliba kuwa magaalada joogo quri ma cunaane waxay ii sheegeen markaan u tegey inay qaarkood ka baac mushtareeyaan oo melbourne iyo sydney ay u dhoofiyaan oo ka qaadwaleeyaan reeraha guryahooda ka uga baxay waa iska geed flower le iyo waxaasun bay u beerteen kuwa kani oo qaabka isugu beeraya waxaan uga jeedaa waa baahay waktigan dambe laakiin waa geed inta badan lagu yaqaano inuu ka baxo geedka africa iyo carabta qaybteedan hoose xaggee u horreysay xaggee u dambeysay muran badan baa ku jira laakiin waxay dhahdaan inta badan un meelihii ugu horreysay lagu cunee lagu yaqaano un waa etoobiya bay idhahdaan marka dadka bar baa idhahdaa yeman baa uu ka horbaxay deetan etoobiya la keenay laakiin qolada cagsigaad moodaa inay macquulka u dhowday waayo etoobiya labada yeman gumaysan jirtay oo inuu intuu etoobiya ka baxo yeman uu u guuro saasaad labada odhan kartaa ayaa macquulka u dhow geedkan taariikhdiisa bini aadamku markay ka waramayaan maxamed cabdi taarikh guuna buu soo naqlinaya oo aanan garanayn inta ay leeg tahay wuxuu ka soo naqlinaya ninkii la odhan jiray mirab peter mirab peter mirab waa dhakhtar faransiis ahaa oo boqorkii mililik la odhan jiray dhakhtarkiisii weeyaan mililigii ethoobia peter mirab waxa uu sheegayaa alexander the great kii macedonia ka talin jiray ee beri lalahaa dunida in badan oo ka mida buu qabsaday inuu generaal generaaladiisii ka midii intuu xanuunsaday oo uu waashay xanuunkan waalidah ama walbahaar iyo walaac intay ku dhaceen waxay dhahdaan melancolia ku dhacday melancoliyadu waa afka griiga hore mala waxaa lagu yidhahdaa waa beryere madoobaad laakiin beryere madoobaadku waa assumptionkii dadku ay ka rumaysnaayeen waalida xanuunka keenaa inuu halkaa kasoo bilaabmo laakiin waali undhe waxay dhahdaan gener generaaladiisi ka mid oo haraar la odhan jiray ayaa xanuunkaasi melancoliyada la yidhahdaa ku dhacay dabeetana qaad buu u diro uu ku daweynayey maxamed cabdi wuxuu kaloo soo naqlinayaa bibleska qaar ka mid a oo the living bible la yidhahdo kii inuu isna wax sheegsheegayo qaad la calaaliye iyo candhuuf iyo wax wax lagu daweeye laakiin wararkaasi waa iska warar uun malaa uun taarikh gabowday uun lagu tilmaamayo laakiin aan wax saa usii weyn ahayn wakti badan ayaanu jirin cid ka waranta qaadka dadyowga ugu horeeya markaynu caalam alislaamiga eegno ee ka warama waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaan jiray nin la odhan jiray najiiba samarqandi sida uu maxamed baa nin badan isticmaalayaa waxa uu soo naqliyey haddii aan meel kale ka soo naqliyo sideedaan u sheegi najiiba samarqandi wuxuu qoray buug kaga waramayo walxaha ama dhirta lagu walfo addictionka ama dependencyga dhirta bini aadamka ku samaysa kitaabkiisaasi oo weli gacan ku qoran aan ahayn kutubta matbuuca ah waa nin waktiyadii wax qorayay kun laba boqol toddobiyo soddonkii miilaadiga meelahaasi waa almost yani sideed qarnoo dhodhow toddoba qarni iyo dheeraad ka hor ayuu wuxuu qorayaa uu sheegayaa in bunka iyo qaadka ayuu ka wada warramaya waxa uu tilmaamaya uu leeyahay waa geed ka baxa buu yidhi kilwa kilwa waxaa la odhan jiray waa kenyadii hore magacii hore ee muslimiinta u yaqaaneen meesha kenya waa geed ka baxa buu yidhi kilwa oo loo adeegsado firfircoonida iyo dawada walaaca iyo cudurka melancolia buu yidhi allajiib wuxuu sheegay inuu ya geed meesha ka baxa oo ay dadku u adeegsadaan inay firfircoonaadaan oo more active inay noqdaan iyo waxay kaloo ku daaweyn jireen buu leeyahay melancoliyada waalida xanuunka waalidana way ku dawayn jireen isagaa keena laakiin wax badan oo bini aadamku uu daawo moodo waayo badan laismootiiyey ayaa jira waxaa jira isna taarikhyaha ninkan ka dambeeyey ama wax badan runtii aan ka dambaynin oo taarikhyaha noolaa kun laba boqol iyo sagaal iyo afartankii ilaa kun saddex boqol iyo labaiyo afartankii oo la yidhaahdo ibnu fadlillahi alcaamiri ibnu fadlillahi alcaamiri buug buu qoray ama kitaab buu qoray la yidhahdo masaalik ilabsaar kitaabkan markuu ka waramayo waa muddadaasi iyaduna almost dee toddoba qarnoo dhodhowi in wakti ay iminka dambaysay weeyaan ama lix qarniyo badhin ka badani buuggiisaasi ibnu fadl ibnu fadlillahi alcaamiriy wuxuu leeyahay qaadku waa geed xabashiyeed aan lahayn midho laakiin la cuno laamihiisa jilicsan ee yaryar markaas oo uu qofku ka mu oo qofka ka muujiya fahmo iyo ladnaanshiyo buu yidhi waa ismoodsiintii waktiga la ismoodsiinayo yani fahmo keena iyo ayay dadku u haysteen kana maaransiiya buu yidhi cuntada cabidda iyo galmada waa geed markaad cunto buu leeyahay aada cunnada ka maarmayso waxa la cabana ka maarmaysid galmadana aad ka maarmaysid dadku wuu wada cunaa buu yidhi qaadka gaar ahaan waxaa cuna kuwa ay haysato mushkilado waaweyn dad badan baa qaarka cuna buu leeyahy laakiin dadka problemku sii haysta waa isku mashquuliyaan waa sida daragga oo dhan dadka problemku haysta ay usii badsadaan waxaa kale oo cuno qaadka buu yidhi kuwa doonaya in ay in ay soo jeedaan si ay habeenkii u guureeyaan dad raba inaanay seexan inay habeenkii socod sameeyaan ayaa cuni jiray buu yidhi ama kuwa doonaya inay hore u dhammeeyaan shaqo qof raba inuu firfircoonaado oo uu hore shaqo u qabto sida dadka yamaneed ay u jecel yihiin maandooriyaha qaadka ninkakani wuxuu ka warramaya markaa yaman isagu kii hore kilwa buu kaga warramay kii iyo meelaha laakiin ibnu fadlillahi yaman buu ka warramaya wuxuu leeyahay sida dadka yamaneed qaadka ay u jecel yihiin wuxuunbaa lamida buu yidhi sida ay hindidu u jeceshahay maandooriya batalka la ydhahda buu yidhi inkastoo aanay labadu isu ekayn wuxuu leeyahy mar aan waraystay culamada culammada qaarkood waxay ii sheegeen iyagoo qoslaya waxay ii mariyeen buu yidhi mid sheekooyinkii qaadka laga sheegay ka mid a waxa uu sheegay buu yidhi inuu ugu warramay xabashi muslim ahaa inuu tegay u tegay boqorkii yamanta oo aada ugu kalsoonaa isaga yani wuxuu leeyahy culammadii aan la kulmay waxay ii sheegeen sheeko ah boqor muslimoo yaman xukumi jiray ayaa nin xabashiyo muslima ayaa u sheekeeyey ninkaa xabashiga ee muslimka ah oo shaqo ka doonayay buu boqorku wuxuu ka codsaday inuu geedkaasi keeno dabeetana ninkani geedkiibuu baadi doonay yaman buu keenay geedkaybuu ku beeray markuu si fiican u baxay ayuu boqorkii weydiiyey war geedkani muxuu taraa dabeetana ninkii xabashiga ee muslimka ahbaa wuxuu sheegay geedkani waxa uu taraa buu yidhi wuxuu yareeyaa xiisaha cunida xiisaha cunidda iyo cabidda iyo galmada saddexdaasuu yareeyaa buu ku yidhi boqorkii boqorkii markaa wuxuu yidhi oo adduunka ma raaxa aan saddexdaa ahayn baa jirta wallaahi baanan cunin buu yidhi mar hadduu baalku wixii la cunayey iyo wixii la cabayey iyo dumarkiiba kaa fogaynayo uma baahnay buu yidhi inaan qaaskan cuno labadan qoraal ibnu fadlillahi alcaamiri iyo najiiba samarqandi waa laba qoraal oo qarnigii saddex iyo tobnaad ka warramaya midna uu kilwo ka warramayo midna uu yaman ka warramayo sheegaya qaadka iyo waayadaasi meelihii uu joogay iyo halkii lagu hayay buugga ugu da-weyn ee ay markii hore moodayeen gaaladu inta badan inuu yahay buugga ugu da-weyne qaad ka warrama waan leenahay labadan kitaabee la sheegayba waa ka horeeyeen waa giiska buuggan la idhahdo jiiska ama giisku giisku waa buug xabashidu ay leedahay oo ka warama boqortooyooyinkii xabashidii hore gaar ahaan wuxuu ka waramaa la qoray amda sayon waktiguu ka talin jiray etoobiya ilaa taariikhda ninkaasu in badan ka waramaya buugga jiiska ama giiska la yidhaahde ay xabashidu leedahay waxa ku qoran in kacdoon ay sameeyeen meelihii uu xukumayay muslimiinta qaybo ka mid gaar ahaan magaalo la odhan jiray bay dhaheen mara cadde ayaa muslimiintii deganeed ku kacday dabeetana muslimiintaas uu isaga celiyo ayuu waxa uu u beeray bay idhahdeen geedkan qaadka la ydhahduu siiyey muslimkii meeshaa deganaabaa la baray dabeetana dadkii waa marqaameenoo rabshadii way dhimeen oo wuxuu ka dhigay bay leeyihiin boqorkaasi wuxuu u adeegsaday inuu noqdo wax maandooriya uu dadka iskaga sii jeediyo xataa amase amda sayon waxay yidhaahdaan waxaa jebiyey boqortooyadii samrudiin samrudiin nin la odhan jiro oo ifat xukumi jiray ifat waa jabuutidii qadiimka ahayd jabuuti iyo zaylac iyo inahaasi qadiima ayaa ifaat berigii hore la odhan jiray ninkaa ka talin jiray oo muslim ahaa ayaa jebiyey axmaarkii laakiin isna wuxuu ka dhaxlay bay idhaahdeen sabrudiin qaad cunistii oo wuu sii baahiyey oo qaadkii markaa muslimiintii arigii uu deganaayoo dhan cunaysay ayuu aada ugu baahiyey giis wuxuu qorayaa markaa taariikhdaasi hore ee ah qaadka in wakhtiyadaasi saa loo cuni jiray taariikhda lahaya waxaa kaloo ka mid ah ciddii wax ka qortay almaqrizi ninkii la odhan jiray ee taarikhyaanka muslimka ee ahaa almaqrizi oo waxyaabuu wax ka qoray ay ka mid ahay taariikhdii boqoradii muslimiinta ee xukumi jiray dhulkan ardalxabash boqoradii hore muslimiinta ka talin jiray waxa uu sheegayaa magaalada saylac inuu jiro geed aan midho lahayn oo caleentiisa talliintoo kale u yara agaag tahay oo dadku ay calaaliyaan caleentiisa si ay cunaan iyagoo rumaysan buu yidhi inay fahamkana kordhiso wixii la ilaabay in ay dadka soo xasuusiso hoosna ay u dhigto xiisaha dumarka iyo cunnada loo qabo hurdadana ay kaxaysa buu leeyahy almaqrisi wuxuu leeyay saylac baa bahalkaa lagu cuni jiray qarnigii shan iyo tobnaad buu ka warramaya saylac baa lagu cuni jiray buu leeyahy geedkaa waxay ka rumaysnaayeen ninku markuu cuno inuu naagaha iska daynayo oo cunnada iska daynayo oo cabista iska yaraynayo waxaasi oo dhan oo uu firfircooni iyo fahmana uu helayo albayruni maxamed albayruni ninkii la odhan jiray isna waxbay ka sheegeen uu qaadkaa sheegay inkastoo isagu afghanistan iyo turkmanistan iyo xaggaa sare meelaa uu sii magacaabay laakiin wax badani wixii uu sheegay isaga kamay macno badan may samaynaynin qoraalada qadiimka ee qaadka ka warramaya waxaa ka mid ah sheekhii madhabka shaaficiyada ee macruufka ahaa ee la odhan jiray axmed ibnu moxamed ibnu xajar alhaytami alhaytami maaha ibn xajar alcasqalaani waa haytamigii faqiiha ahaa waa muftigii maka maka ninkii muftiga ka ahaan jiray haytami isna kitaab buu qoray uu qaadka uga digayo kuwa lagu kalsoon yahay haytami kitaabka uu qaadka ka qoray wuxuu kaga waramayaa abibakr ibnu ibrahim almiqriy alxarisiy ninka la yidhaahdaa inuu u sheegay warka soo socda qofka cuno qaadka buu yidhi wuu marqaamaa mararka qaarkoodna murugadii haysay waxoogaa way ka yaro kacdaayoo firfircooniyo nashaad cusub baa gala haddana buu yidhi saacada dabadood ayay qofka ku soo habsataa walaac iyo walbahaar tiro badane ee wixii ka foqay oo dhammin dib ay u wada fuulaan mararka qaarkoodna akhlaaqdaaba ka xumaata buu leeyahy wuxuu qaadku yareeyaa buu leeyahy xiisaha cuntada iyo raaxada hurdada waxa uu kaloo sheegay inuu manida ama wax wadida u eg yani manidoo kale inuu qofku mararka qaarkood kaadida ka soo raaciyo ay tahayna wax lagu ibtileeyey muslimiintii yeman deganayd waa ninkaasi faqiiha muslimkahay wuxuu ka soo naqlinayaa abibakar warkii uu uga sheegay qaadka waxaanu kaloo markaa uu sheegay yeman culamadii deganayd culamo badanoo ka midi inay qaadka u arkayeen inuu xaaraan yahay intaa haddaan iskaga soo koobno taarikhihii hore ee muslimiintu ay ka hayeen oo ah runtii ilaha uu maxamed qoray marka aan soo koobo cilmi baadhista qaadku waa dambaysi markaynu eegno reer galbeedku iyagu geedkan qaadka la yidhahdaba markay ogaadeen waxaa jiray boqorkii fredrigii shanaad ee ka talinayay denmark ayaa wuxuu diray lix aqoon-yahan oo carabaha u diray inay cilmi baadhis dhirta iyo dawooyinka iyo bal waxaasi soo sameeyaana aqoon-yahanada waxaa ka mid ahaa nin macruufa oo suulisha oo la odhan jiray peter foshcal peter foshcal magaalo yaro calmer la yidhahdo ku dhashay gii meelahaasaan filaya gotigna jaamacada la yidhahdana waa waxbuu ka bartay waa aqoon-yahanka ugu caansan ee reer galbeedka ee qaadka wax ka sheegay buu ka mid yahay bale scientific nameka la yaqaanay suulishkaa uu bixiyey qaada yani ninkaasaa bixiyey suulishkaa casa adolska magaca loo yaqaano maanta scientific nameka waxaa bixiyey peter foshcal waxaa kaloo la socday nin la odhan jiray carston nibur carston niburna jarmal buu dhalashadiisu isna ahaa labadaa nin shan nin oo ay ka tirsan yihiin ayuu fredrigii shanaad diray inay cilmi baadhis kusoo sameeyaan carabta iyo dhirtay haystaan iyo waxaasi waa taarikhdu markay ahayd kun toddoba boqol koob iyo lixdankii ilaa saddex iyo lixdankiibuu xagga u diray nimankii cilmi baadhista u tegey kanaaca iyo waxbaa cunay baa la sheegaa adugu calaa kulli xaal waa madheen afar way dhimatay odaygii jarmalka ahaa carstani buur la odhan jiro qura ayaa muka ka dhoofay markii dambe oo indiya tegey oo bersian galabka soo maray oo dabeetana tigers webigan la yidhaahde ciraaq ka soo tallaabay oo falastiin iyo suuriya iyo halkaa ka soo baxay dabeetana istanbul yimi markaasuu qoraal la sameeyey uu kaga waramayo dhirtii cusbayd ee ay wadanada kusoo arkeen qoraaladu sameeyey waxaa ka mid ah qoraal uu kaga waramayo uu leeyahay geedaha cusub ee aanu carabta ku aragnay waxaa ka mida buu leeyahay qaadka waa geed si fiican bunka dhexdiisa uga baxa buu yihi qaadku waa geed bunka dhexdiisa si fiican uga baxa waxaana dadku cunaan buu leeyahay caleentiisa yaryar baa aada loo jeceliyo la cunaa yemantu aada bay ugu maman tahay buu yidhi waxay la mid tahay buu yidhi hindidu tumbulka siday ugu walfeen oo kale ay u calaashadaan ayaa yamantuna geedkaasi qaadka la yidhaahdo ay u cunaan buu tilmaamaya waxa ay dadkaasi rumaysan yihiin buu yidhi cudurada la isqaadsiiye iyo inuu difaaco dheefshiidka fiicnaysiiye waa warkii deeqadwalayaashu wadeenunba uu soo qoray mafrashyadii uu tegay wixii lagu hayay nibar wuxuu yidhi dadka meeshaa joogee waxay rumaysnaayeen geedkani inuu waxyaabahaasi wax ka taro waxaa muuqata taariikhda waagaa hore ee taariikh badan oo qaadka laga hayay ma jirin raggii wax ka qoray waxaa kaloo ka mid ah bolbota bolbota waa maxamed caligii masar ka talin jiray dhakhtarkiisii faransiiska ahaa bolbota waa dhakhtar faransiisa oo isna wuxuu dhakhtar u ahaan jiray maxamed caligii masar ka talin jiray ruga cilmi baadhiseedoo faransiisku leeyahay taariikhda deegaanka cilmi baadhis ku saabsiisan ayaa eighteen forty onekii loogu soo diray yeman ninkaa faransiiska ahi isaguna qaadka waxbuu ka soo sheegay waxa uu ku tilmaamayey wuxuu yidhi waa geed ka baxa dheer laba kun iyo laba boqol ilaa laba kun iyo afar boqoloo fuud meelo u dhigma isagaa iibkiisa laga jecliyay buu yidhi bunka iibkiisa yeman buu ka waramaya bunka waxa ka sarreeya buu leeyay iibkiisa iibka qaadka qaadku ayaa ka macaash badan buu tilmaamaya marka xaggaa laga eego waxaa laga keenaa buu yidhi meel saabir la yidhaahdaa laga soo qaada oo tacis u dhow dabeetana mar kasta uu soo fogaadaba sicirku wuu sii kordhaa buu leeyahay wuxuu ninkani sheegaya uu leeyahay nin sheekh xasan la yidhahdaan anigu ku degay buu yidhi ninkaasi wan buu iqalay buu yidhi markuu wan iqalay kadibna wuxuu siiyey buu yidhi qaad intii aan meeshaa joogay buu yidhi qaadka ninkaasaa isiin jiray buu yidhi sheekh xasan aan kusoo degay ee maalintii hore dhawanka u qalay ninkan olbota waxaa lagu yaqaana inuu ahaa dadka afyuunka caba markiisa hore waxaana yidhahdaan afyuun addicted buu ahaan jiray saa daraaddeed buu qaadka markaankiisa u jeclaystay ila waa nina walba bela kala qabay intii uma waayo qoladii hore waxay idhahdeen waa bahal qadhaadho anagu waanu adkaysan kari weyne cunistiisa bay idhahdeen qoladii hore ee reer galbeedka ee cilmi baadhistiisa waday laakiin bool bota isagu wuxuu leeyahay magaalada xataa markaan ka tegay buu leeyahay qabtay muqo iyo meelaha markuu tegayna ninkaasa iga soo daba diri jiray buu yidhi oo sidii baan qaadka u cuni jiray buu leeyahay waxaanay dadku ka rumaysan yihiin buu yidhi inuu maandooriye yahay dareenkana dejiya hurdadana kaxeeya saasay dadku ka rumaysan yihiin buu yidhi inuu maandooriye yahay noocaasiya ayay dadku u arkayeen buu leeyahay marka aan ka soo dhaafno qarniyada dambe cid wax ka qorqorta oo ka waranta waa waktigii isticmaalku bilaabmay gaar ahaan dee caalamulislaami isticmaalku gacantiisa wadagalay dadkii ugu caansanaayee isna wax ka sheeg sheega waxaa ka mid ahaa richard barton richard barton waa nin mustashriq ah waa ninkay soomaalidu yidhahdeen berbereintu yimuhu sheekh cabdalla sheegtay richard barton waa nin ingiriis masar buu af carabiga iyo diinta ku bartay isagoo masaalida afghanistani u sheegtay markuu carabiga iyo diinta bartayna wuxuu yimi kacbada isagoo nin muslimo sheeganaya warbixin buu kasoo qoray kacbada uusoo gudbinaya gaalada meeshaasi iyo say tahay iyo dadku si uu joogaan kadib soomaaliyuu tegey berberuu tegey isagoo sheekh sheeganaya say soomaalidu waxay odhan jirtay sheekh cabdallu la baxay soomaalidu waxay dhahdaan isagoo kaajaya walba nin oday maqlay warkii uu yidhi inuu buuriyo qabiyeyba markii dambe la ogaaday bay idhahdaan si kasta ha ahaatee richard barton wuxuu socday ilaa iyo harar ayuu socday wuxuu tegey harar maalan harar oo ahaan jirtay iyaduna dee meel waktigii hore muslimiintii deganeed ay gaalada ka mamnuuceen baa lasoo saaray inaanu harar soo geli karin haba yaraatee nin gaale laakiin de isagu waa sheekh cabdalle sheekh cabdalle wuu tegey herara markuu herar tegey warbixin buu kasoo diray uu tilmaamayo ilaa sideed kun oo qof magaalo ay degantahay waa magaalo weyn buu leeyay culimo aada u saboolaba agagaarkeeda degan buu ku tilmaamay wuxuu kaloo sheegay in qaadka had iyo goor dadka madaxdee sare ay cunaan oo dadka sare ay aada qaadka u cunaan wuxuu kaloo sheegayaa dadka meesha deganay inay quutul awliye u haysteen oo qaadkuniyo quut awliyadu ay cunto wuxuu kaloo sheegayaa qaab aynan runtii agteena macruufka ah inay qaadka u cuni jireen oo ah inta caleemaha la googooyo oo la yaro tumo o la bundiyo in biyaa lagu daro oo la kuuskuuso ayaa isagoo kuuskuusan afka la geliyaa ayuu ninka kane richard barton saasuu isagu soo sheegaya wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen waa quutulawliyo waxaan u kordhiyaa bay yidhaahdeen khayaalka wuu kordhiyaa xaqiiqada waa muujiyaa qalbiga farxad buu geliyaa hurdada waa yareeyaa cunitaanka badan waa yareeyaa galmada waa yareeyaa reer herer buu yidhi maalin walba way cuni jireen sagaalka subaxnimaa laysu yimaadaa buu yidhi markaasaa qaadka la bilaabaa duhurka dabadiisa haddana mid ka yaro kulul cabi jireen buu leeyahay been waxoogaa ayuu ku daray oo ah inay qabriga cabi jireen dajiga buu sheegayaa muslimiintii meesha deganayd laakiin i don't think culamo muslimiin inay daji cabi jirtay ama culamo muslimiin oo khamri cabtay inay jirto calaa kulli xaal waktiyadaasi waxa ay sheegaan yaman iyo siduu qaadku ugu kala gudbay iyo ethoobia oo nin bay ka waramayaan sheekh ibrahim ibnu sijra la yidhaahdo oo saylac joogay iyo afar nin oo isugu yimaadeen kun afar boqol iyo soddonkii oo culamo yaman ahayd oo ku heshiiyey inay islaamka dhulka ku faafiyaan oo nin kamid uu shaadaliha shaadaligaasi markii dambe nin ku caan ah herar iyo dhankaasi uu ahaa oo dad badan islaamku ay sababtiisa kusoo galeen waxaasoo dhan barton baa sheegaya marka aan soo koobno yurub taariikhdeeda ay qaadka la leeday kama badnayn wararka nimankaasi soo sheegayaan laakiin waxaa runtii aada u qurux badan inaan akriyo eighteen seventygii nin caalin muslim ahaa oo turki ahaa oo yeman tegey oo la yidhaahdo axmed rashaad oo warbixin aada u fiican ka soo bixiyey qaadka oo la odhan karo waa ninkii warbixinta ugu faahfaahsan qaadka keenay axmed rashaad waxa uu sheegayaa qaadka yeman yaalay buu leeyay wuxuu ahaa saddex nooc nooc qaadka ka midi waa nooc aada u kulul buu leeyay oo waaliba keena nooc buu leeyahay waali keena waxaan rajaynayaa waxaa jira qolada ka waranta chimistriga qaadka waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid ah masalan nooca la yidhaahdo annabhi oo qaadka yemanka baxaa baan rajaynaya ka midi kasinta iyo kasinonta ku jirta waa saddex boqol three four two point eight milligram ber hundred gramki hundred gramkiiba intaasoo milligram oo kasin iyo kasinonaba ku jirta iyadoo marka loo eego qaad kaloo asiici la yidhaahdo masalan isna kuwa yeman ka baxa ah kasinta iyo kasinonta ku jirta ay seventy seven milligram yihiin seventy seven point seven milligram ber hundred gram ay yihiin yacni waxaad meesha ka dareemaysaa inuu maxay shan jeer laab inay isku yihiin sunta kan ku jirta iyo sunta kan lagu hesha kan ku jirta inay shan jeer laab isku yihiin taasi macnaheed waxay tilmaamaysaa inuu qaadka noocyadkiisu kala daran yahay walidalik buu axmed rashaad wuxuu yidhi qaadka meesha lagu cunayey qaadka meesha lagu cunayey buu yihi saddex nooc buu uqaybsanaa nooc buu yidhi waali keena iyo nooc buu ihi u dhigmo khamriga la yidhaahdo raakiga oo kaa ka yaro hooseeya iyo nooc intaa ka soo wada awood yar oo kasii hooseeya saddexdaa nooc buu qaadku u qaybsamaa buu leeyahy ninka kane waxyaabuhu sheegay aadka u yaab kale waxaa ka mid a dadku buu yidhi qaadka siday ugu mameen ninka kuuliga ah buu yidhi ee shan qirshi qaata afar qirshi buu qaadka ku cuni jiray buu yidhi yani waxaad moodaa dhaqanka soomaalidu ay wadoo kale inuu yahy ninka kuuliga ah ee shan qirsh soo gasha buu yidhi afar qirshoo ka mid a ayuu qaadka siisan jiray buu leeyahy wuxuu kaloo sheegayaa magaaladaasi xudayda inay lahaan jirtay mafrashiye jiri jiray buu yidhi waaweyn mafrashiyadaa lagu qayilo qaar baa khusuusiya buu yidhi kuwa khusuusiga ah waxaa la keenaa buu yidhi qaad biyo badeecad iyo dad shaqaalo oo adeega dabeetana mafrashka waxaa la fadhiistaa inta badan markaa duhurkiibaa la xidhaa buu yidhi magaaladoo dhan duhurkiibaa la wada fadhiistaa salaada casar baa dib looga soo noqdaa buu yidhi markaasaa waxaa shaqadii dib loogu noqdaa bacdalcishaha haddana mar dambe loo fadhiistaa buu leeyahy ilaa iyo koob iyo tobanka habeennimo ama ilaa iyo mararka qaarkood waa beri kusoo dhowaadka ayay gaadhsiiyeen buu leeyahy wuxuu kaloo sheegay ninka kani sanca buu iyada yidhi mafaarishtaa waaweyn may lahayn laakiin duhurkaas bay dadku wada fawixi jireen buu yidhi dhammaantood waa noocan reer waqooyigu u cuno ee duhurka meel walba inta la xidho ama guri hala fadhiista ama mafrash hala fadhiiste kadalika taas bay yemantu waktigaa u cuni jirtay buu le waa boqol iyo soddon sano ka hor ayuu ka warramaya wuxuu kaloo sheegayaa mafrashyada waxaa jiri jirtay buu yihi haddii mafrashyada dadka xoolaha leh meelahay joogaan waxaa iman jiray buu ku tilmaamaya aduu qaabka loo kala cuni jiray waxoogaa inay kala gedisantay buu sheegaya waxaa kaloo sheegaya awr in qaadka lasoo saari jirtay buu ihi aada u dheeraysa oo markiiba kasoo gaadhsiinaysa buu leeyahy bakhaarada qaadka lagu rogo buu leeyahay dadkoo dhan baa ishortaagay sida dagaaladu markay dhacaan bakhaarada raashinka dadku ugu buuqaan buu yidhi ayaa meelaha qaadka lagu rigo magaaladoo dhan baa iswada hortubaysa buu yidhi waxay kaloo yaqaaneen buu yihi mafrashka habeenkii intiisa dambe waxaa soo mari jiray buu yihi kuwo heeso oo muusigiyo heesay garaaci jireen buu yidhi oo meelaha qaadka intay soo maraan heesaha iyo waxaa samayn jiray maan arag buu yihi dadka reer yamaneed siday qaadka ugu reer sanca buu yidhi iyagu inta badan xanshar iyo qaad bay isku cabi jireen buu iyagu yidhi mafaarishta may jirine guryaha la fadhiisan jiray buu leeyahy sanca reer yamaneed siday qaadka ugu mameen maan arag buu yihi wax la mid a jina obyamkeedii mooyaane jina waktigii reer galbeedku ay suuxiyeen ay obyamka bareen sidii ay ku noqotoo kale ayay ku noqdeen buu leeyahy qoraalada qadiimkee laga hayo maalan wakti waktigaa ku dhadhow isaguna yeman nin wax ka soo qoray ومحمد مختار وخديوغي مصر آه، markii uu u diray آه، nin آه، dad uu usoo diray xagga kan oo markaa kasoo waramayay iyana آه، magaaladii maxaa la odhan jiray herar ahayd markay ka warameen iyana waxay sheegeen khidayw آه، maxamed mukhtaar waa nin muslima oo isagoo markaa herar ka waramaya wuxuu leeyahay herar sagaalka subaxnimo qaadka loo fadhiistaa dabeetana maalinba ninkii loo martidayay gurigiisaa la tagaa meesha la fadhiisanay bui ninku hadduu maalqabeen yahay dadka qaad iyo caanuu isku siiyaa buu yidhi haddii uu yahay nin faqiir aan maalqabeen hayna qaad iyo biyo ayuu dadka siiyaa buu yidhi waxaa la cunaa ilaa iyo duhurkii hadhowba haddana dib loogu soo noqdaa ilaa koob iyo tobanka habeennimo ayaa la cunaa qaabkay u cunaan waxaa ka mida bui waxay bilaabaan buu yidhi qur-aan bay akhriyaan marka hore kadib bay qasaaid qaadaan buu yidhi cabaan marka qur-aanka la akriyo kadibna qasaaid la qaado ayaa qaadka la ysu qaybiyaa marka cabaar qaadka la cuno buu yidhi ayaa haddana lagu celiyaa waxoogaaga qasaaidkii iyo qur-aankii markaasa haddana qaadka laysa siiya sidaasaa loo waday buu leeyahay qaadka cunistiisa waxa uu kaloo sheegay peter mirab ninkii la odhan jiray melilik u ahaa dhakhtarka u ahaa dhakhtarkii faransiiska ee peter mirab la odhan jiray waxa uu sheegay halka reer herar qaadka ay uga haystaan shay qadisan buu yidhi xabashiduna waxay uhaystaan buu yidhi inuu geed shaydaan yahay sida awgeed buu yidhi xabashida inta ugu badani qaad weligood may dhadhamin inay dhadhamiyeen daayo way ka yaqyaqsoodaan buu yidhi waayo waxay u yaqaanin buu yidhi cunno muslim inuu yahay waa biter miraabba sheegaya wuxuu leeyahay waxay u arki jireen geed shaydaan inuu yahay islaamaha marka saarku kaga dhaca buu yidhi xabashida waa melankoliyadii un xanuunkii waalid ahaa ayaa waxay rumaysnaayeen buu yidhi shaydaankii muslimku inuu galay cunadii muslimka in la siiyo qaad baa loo kari jiray buu yidhi markaa intay qaad kariyaan qaadki haddii la kariyo kasinonta iyo waxaasoo dham way dhintaan markaa bladbrsharka hoos baabuu dhigaa markaasi mawaadii alcolidsk oo dhamina way ka baxdaan qaad bay u karin jireen buu yidhi qaadkaa la kariyo ayaa la siiyaa buu yidhi islaamaha saarku ku dhacaan ee bukooda markaa xabashidu laba shayba geed shaydaan bay u arkayeen waxaanay u arkayeen dadka jimankaas muslimka ka yima shayaadiintii inay galeen markaa raashin shaydaan inuu u baahan yahay baalkan inuu raashin shaydaan yahay si kale haddaynu tilmaamana waa maalinkooliyadii uun waa waalidii un bay rumaysanaayeen in lagu daweeyo intaa haddaynu kusoo dhaafno taariikhdii qadiimka ee qaadka ahayd baynu nimaadno soomaaliya iyo wadankeenii soomaaliya qaadka intiisa ugu badan le labadii meelood aynu ku xidhnayn waa labadan meelood ee meelna mukhtaar maxamed mukhtaar uu ka waramaye meelna axmed uu ka waramaye caalamkii turkiga ahaa iyo ninkii misriga aha labada meelood ay ka waramayeen baynu ku kala xidhnay ethoobiya oo dee herar iyo agaarkeedoo diin laga soo baranayey iyo yeman oo aad arkaysay wixii laga sheegayey idan inay dadka soomaaliyeed soo bartaan qaad waa wax iska fududeyd maadaama meelihii aqoon-yahanadooda ay cilmi doonanayeen ay yihiin meelaha sidan loogu cunayo iyagoo wada markaansan bay kasoo noqdeen waxaa dhacday east africa nimankii gaaleeda xukumi jiray inay isku dayeen qaadka inay joojiyaan nineteen tenty fivekii ayaa ingiriiska iyo faransiiska iyo talyaanigu waxa ay soo hordhigeen united league of nationska wixii la odhan jiray in qaadka la joojiyo dabeetana wadanaa diiday ay etoobiya ka mid tahay oo wadan xoogan ahaa mar dambe ayay haddana isku dayeen in lasoo bandhigo markii dambena united nationkii adigu waa la diiday nineteen forty sevenkii ayuu ingiriisku soo rogay markaasi mamnuucid qaadka ah mamnuuc cid fudud bay ahayd nineteen forty sevenkii ingiriisku waayo wuxuu ogolaa qaadka in dad go-an ina keenaan oo liisan la siiyo dadka cunayana qaar go-an in liisan la siiyo yani xaaji cabdiwaraabi wuxuu sheegayey inuu soo gaadhay hargeysa oo labayo toban nin ay liisan leeyihin ay qaadka ku cunaan ay liisans haystaan ay qaadka cunaan calaa kulli xaal qofka qaadka cunayana liisans buu haysan jiray sidaas buu ahaa haddana nineteen fifty twogii ayuu mar kale ingiriis qaadka mamnuucay mamnuuc dhammaystiran gii markaa uu mamnuucay ingiriisku wuxuu bilaabay qaadka in gaadhiga qaadka sida intuu qaado abuu badda ku ridi jiray gaadhiga oo qaadkiisa sida iyo waxba intuu qaado ayuu badda dhigi jiray wadanka si xoogan buu uga mamnuucay talyaaniguna waa mamnuucay kenya iyo xaggaa shisho oo dhanna ingiriis baa gumaysan jiray dhankaasi oo dhanna wuu mamnuucay qaadkii xoog buu isu taagay qoladan reer waqooyiga iyagu wuxuu qaadka mamnuucistiisii dhibbay ku noqotay ingiriiska waayo horta kooxdii fanaaniinta la odhan jiray iyagu dee cadan bay ka yimaadeen cadan iyo fanaan iyo qaadna way islahaayeen oo iyagu dhammaantood waxay ahayd dad qaadka cuna waxaa intaa la socotay culammadii ka kala timi cadan iyo herarna iyona dee qaadka way cunayeen waxaa intaa raacda macallimiintii waddanka wax ka dhigi jirto inta badan cadan iyo xaggan ka yimi iyana qaadka way cuni jireen waxaa intaa raacda markaa dadkii xornimadoonka sheegayay oo dhami waxay noqdeen dad qaadka cuna dacayad baa ingiriiska lagu furay laleeyahy wuxuu rabaa inaynu khamriga cabno qaadkuu rabaa inuu joojiyo wuxuu doonaya inaynu khamriga cabno dabeetana gobonnimo doonkii iyo qaadoonkii baa isgalay iyagoo isgargaarsanaya ayaa ingiriiska aada loo cadaadiyey waxay ku kaliftay markaa ingiriisku saddex sano kadib ba inuu qaadka fasaxo nineteen fifty fivekii ayuu mar kale qaadka dib u fasaxay halka uu talyaanigu ku guulaystay oo gobonimadoonkoodii iyo culimadoodu tona malama cuni jirin baan filaya taasi waxay noqotay markaa koonfur inaan qaad soo gaadhin weliba mar labaad wuxuu qaadku koonfur soo gaari waayey ingiriisku wuxuu ku guulaystay joojintii uu kenya ka joojiyey saa daraaddeed meesha ugu dhowo qaad u iman lahaa koonfur waxay ahayd kenya kenyana xataa dowladdii markay xornimada qaadatay qaadku sidiiba mamnuucu ahaa waxaa dib loo fasaxay kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii ayaa qaadkii kenya dib loo fasaxay markaasay bilaabantay inay uu soo gaadho qaadku intaa waxaan kaga baxayaa taariikhdii qaadka aan tagna bal kimistrygiisa haddaba qaadku muxuu yihi waxa ugu badan ee maanta rabshada inugu hayaa waxa weeyaan in aan qaadka loo arkaynin wax weyn oo dhib keenaya inaan loo arkaynin wax daraga inuu yihi in loo arkayo xataa dadka badh raba inay yidhahdaan waa mamnuuc ama ma fiicna waxyaabo kaloo uu keenkeenay daraaddood inay adeegsadeen laakiin aanay u arkaynin ka qaad ahaan ama ka maada ahaan inuu wax khatara yahay cilmi baadhisii ugu horeeyey qaadka lagu sameeyey horta waxay yidhahdaan waxaa la ogyihi qaadku cunistiisu inuu koofiga cabistiisa ka horeeyey yani koofiga cabistiisa waxa ka horeeyay bay yidhahdaan qaadka cunistiisa qaadka iyo waxyaabihii ku jiray fluki garnin la yidhaahdo ayaa beri wuxuu isku dayey inuu qaadka baadho gii isagoo moodaya in kafiin ku jirto wuu baadhay laakiin kafiintii wuu soo waayey waxa haddana isku dayey girok iyo fluki garkiio is adeegsaday dabeetana waxay sheegeen inay heleen maado la yidhaahdo katiin ay u bixiyeen mawaada qaadka ku jirta saddexda maadadood ee ugu caansan mid waxaa la yidhaahdaa nursodo efadarin ama waa chemical namekeeda katiin ayay u bixiyeen katiintaasi waa dadyow badan oo qoraallo badan oo kala gedisan baa sheegtay inuu isagu soo saaray stockmann la yidhaahdo oo kun sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii jornaal joornaalada farmacologiga ka warrama wax ku qoray wuxuu sheeganaya inuu maadadan wax ka helay volfs ninka la yidhaahdo nineteen trdnkii nineteen tirtygii wuxuu sheeganayaa inuu maadadan helay paris iyo mois nimanka la yidhahda nineteen fifty sevenkii way sheeganayaan winterfield iyo benisman nineteen sixtygii intaasoo nimba oo gaaleed oo kala gedisani waxa uu nin waliba sheegay inuu soo isolate gareeyey laakiin ninka ugu caansana inta badan loo saaro inuu maadada tan soo saaray chemical structurekeedu waa ninka volfs la yidhaahdo nineteen tirtygii ayaa keenay maadada kasiinka loo yaqaano waxaan u arkay inay tahay maadada ugu khatarsan ee markaa qaad ku jirta intii la helay maadaama aqoontu ay yaray syniska run ahaantii ama qalabka lagu baadhayo uu yaraa rag badan baa sheegay inay wax hayaan kale oo aan kaatiin hayno bahalka ku dhex jirta laakiin wixii ay hayeenna si fiican u sharxi kari waaye raggaa wax sheegay le war wax kaatiin ka badan baanu meesha ku haynaa kombaaniyo kaleo active baanu haynaa oo aan kaatiinta ahayn waxaa kamid ahaa brookin nin la odhan jiray ki waxaa kamid ahaa brille ki waxaa kamid ahaa freebel iyo brillahaas ki laakiin si fiican umay soo bandhigin waxan kale waxa uu yahay united nationska ayaa maalgelin samaysay in cilmi baaris la sameeyo oo dhowr jaamacadood isugu geysay laanteeda hu cilmi baadhista ay samaynayeen waxaa la soo saaray kii inay qaadka ku jirto maado kale oo la yidhaahdo casinon oo maadadii hore ka actifsan kana gedisan raadaynteeduna ay ka badan tahay ayaa haddana laba nin oo shorno nin la yidhaahdo iyo steinegar nin la yidhahdo ayay waxay soo saareen chemical structureka ay maadadan casinonta la yidhaahda ay leedahay marka aan soo koobno mawaadatan casinon maxaa hore loogu heli waayey waxay culammadu yidhahdaa sababo badan baa jiri karta inkastoo bay leeyihin ay jiraan eforts tiro badan oo rag bixiyey oo rag sheeganaya in meesha wax ku jiraan haddana wixii ku jiray si fiican baa loo caddayn kari waaye sababuhu waxay ahaayeen bay yidhahdaan kow iyadoo aan inta badan la helaynin caleento freshah iyo qalabka wax lagu baadhayo oo dambeeyey oo aan waayadaa hore aada u caansanayn markii uu soo baxay waxaan loo yaqaano thin layer chromatographiga ama maxay yidhahdaan l c g-ga iyo markii uu soo baxay gas liquid chromatographiga labadan bahal waxa ay fudaydiyeen ama labadan qaab ee wax loo qaadaya waxay fudaydiyeen in cilmi baadhis rasmiya bahalkan lagu samayn karo maadada kaasinaantu dhibtay lahayd baa waxay tahay siddeed iyo afartan saacadood hadday jirto way sidala rogtaa kaatiin bay noqotaa waxaynu hore usoo sheegana aynu hi waa sababta qaadwaluhu uu la ordayo waayo haddii kasinantu ay dhimato marqaankii baa yaraanaya waa maadada ugu marqaanka badan lee bahalkan ku jirta marka hadday forty eight hours ay dhaafto bahalkii waxba sheegi maayo maadada casinonta la yidhaahdaa hadday oxygenka caadigaa la kulanto way isbedeshaa oo kaasin bay isu bedeshaa hadday ilays la kulanto ama biyo qoyaan badan ay la kulantana way isbedeshaa waxaynu hi waa sababta keenta in qaadwaluu yidhaahdo qaadkii hilaac buu arko wuu gubtay gubashadanu sheegay waxa weyaan marqaamkii baa ka dhintay waxaa la waayayaa casinantii lagu marqaami lahaa ayaa meesha ka baxaysa roobku hadduu helaa lamido biyo qoyaanku ay ku bataan oxyginta ilaalinta laga ilaalinayo waa sababta keentay cawskan badanee lagu duubayo iyo muuskan lagu ilaalinayo waxaa laga ilaalinaya hawadu taabanin haddii warkan waa la farafareeye waa baarix buu ku odhanaya kan gacanta ka badatay gacanka badan kale ma jire waxa ka batay hawadii yani in badan buu soo baxay waa la furay kolba waa laga furo waa laga furay marka macnaheed waxa weyaan hawo badan buu la kulmay hadduu hawo badan la kulmay oxygen badan buu la kulmay haddii oxygen badan la kulmayna macnaheed waxa weeyaan casinontii ku jirtay baa isbedeshay oo noqotay maxay ayaa casin isu bedeshay sida daraaddeed ayaa bahalkan si uu u fiicnaado waa kuwa ka ilaaliyey cadceeda laga ilaaliyey ilayska biyaha badan baa laga ilaaliyey waxaa laga ilaaliyey oxyginta iyo hawada inuu la kulmo maadaama qaadku uu ahaa laababku galbeed ay ku yaalaan qaad baa lasoo qaadaa galbeedkaa la keenaa dee intaa lasoo wado ama macmalka lagu dhex wadwadee la wadwado unbuu naftu ka baxdaa ayuunbaa katinonti baxdaa katinun baa lasoo helaa waxaa la yidhahdaa katintu waa light drug aan aada u u farabadnayn maadaama katin ay ku jirta bay yidhahdaan dee wax weyn maaha waa light drug bay leeyihiin waxyaabo badan isaguba wuu keenaa laakiin tan kale wuu ka wuu ka hooseeya markii la helay markaa t l c gan iyo l g c ga kan oo iyo in shayga lagu samayn karo isagoo freeze drying in lagu samayn karo oo qabow lagu engejin karo dabeetana vacuum lagu ridi karo muudkii laga soo saaray kadibna sidaasi lagu safrin karo tiknolojiyaadka cusube markii ay soo baxday ayaa waxaa fududaaday in lasoo qaado oo bahalka kan dabada la keeno oo la baadho baadhitaanadii waagii hore markii kaatinta la helay waxaa la mooday qaabka inay intaasi ku jirtay laakiin qoraalyahanada qaar waxay sheegayaan maada aanan garan baa ku jirta bay leeyihin laakiin waxaanu dareemaynaa bay leeyihin markaanu ku tijaabino mouska ama raadka in firfircoonidiisa iyo marqaamkiisa iyo waxaan ka muuqanayo dhami in ay tilmaamayaan in maado kaatiin caadiya haddii lagu mudo ka badan sakhrada ka muuqanaysa ama ka muuqanaysa bay leeyihin sidaa daraaddeed wax la wadaba akhiiran kasinontan baa lasoo helay kasinoonkani waa maado bay idhaahdeen marka jiirka iyo waxa ay ku mudeen waxay kordhisaa bay idhahdeen kow marqaanka euforia miyaa la idhahaa euforia yani firfircoonaanta ninku qofku markuu qayilo waxyaaba badan baa isbedelaa kow marka hore firfircooni buu dareemaa oo euforiyada waxay ku sheegayaan wuxuu kaloo dareemaa bay idhaahdeen dhiiggiisu wuu blood brasharkiisu wuu kacaa ka sare iyo ka hoosaba labaduba waa kacaan waxaa kaloo isbedel ku dhaca bay idhaahdaan xaaladuu galaa hayru caadiya oo ah saynu xagga dambe insha allah ku sheegi doono in qanjidhadan keliyaa dul saaran ee ku xidhan nerve systemka qayb ka mida ah central nerve systemka waxay soo saaraan muud ama hormoon muudadkaasi iyo neurotransmitterskoodu waxa ay soo daayaan in qofka xaalad bay geliyaan afrika nax ama xaalad dagaal qaadasho qofka waxaa jira ilaahay subxaana watacaala jidhkaaga wuxuu ku abuuray in marka dagaal aad maalan dagaalamayso jidhku isbedelaa qajidhadaasi waxay siiyaan hormoonay soo daayaan hormoonadaasi maskaxday relation la sameeyaan iyo xangulaha dabeetana qayb riflaga shekshekaaga qaybta involuntariga aanad xukumin amarray soo bixisaa maskaxdu amaradaasi waxay sameeyaan kow wadnaha biitinkiisu inuu bato xididadu in la yareeyo oo dee haddii namarkugu dhaco si aan dhiig badan kaaga daadanin clothinka maxaa la yidhahdaa xinjirta dhiigga dhexdiisa maraysa inay badato waxaasoo dhami waxa uu jidhka ayaa automatically ilaahay u siiyey inuu sameeyo si aad u dagaalgeli kartid waxay dhahdeen maadadani waxyaabahay keenta waxaa kamid a firkanaxaasi oo adigoo aan dagaal ku jirin buu jidhkaagu dagaalgelaya idan fayjignima ku gelaysa ah in xididadii ay yaraadaan wadnaha garaacistiisii inay badato clothinkii jidhkaagu inuu bato waa farafareen waa khalkhal lagu sameeyey bay leeyihiin nerve systemkaadi waxaa kaloo bato bay idhaahdeen ishaa weynaata waa kuwan dee indhuhu un yaro guduta indhaha indhaha wada waa weynaadaan pubalku ishu wuu wuu ballaadhaa oo isna wuu weynaadaa waxaasoo dhami waa waxyaabaha ay keento maadadatan casinonka loo yaqaano markaynu cumuuman eegno waxaa jira oo ay soo qaateen inay jirto ilaa iyo masalan laba iyo labaatan noocoo qaadka ka mida bay soo qaadeen dabeetana waxay xisaabiyeen average isku celcelis mid walba waxaa ku jira waataan sheegay qaadku inaanu isku mid ahayn ee matalan laba noocoo yaman ka baxa ayaa midna waxaan sheegnay boqolka miligram boqolka gram inay ku jiraan saddex boqol iyo saddex iyo afartan miligram oo casin iyo casinon isku isku jira asiici mid la yidhahdana waxaynu sheegnay boqolka gram inay ku jiraan maxay in sideed iyo toddobaatan miligram wax ku dhadhow toddobiyo toddobaatan point seven wax ku dhadhowi inay ku jiraan laba iyo labaatan noocoo qaada bay qaadeen dabeetana waxay eegeen mawaadda ku jirta iyo isku celceliskeeda waxa ay ka heleen oo ay meelo kala duwan ka soo qaadeen isku celcelisaan waxay dhahdeen boqolka garam afrage ahaan waxaa ku jira lix iyo soddon miligram oo casinon ah boqol iyo labaatan miligram oo casina yani labada haddaad sugaysa waa imisa boqol iyo lix iyo konton halka kii aynu ka sheegnay inay ku jirtay saddex boqol iyo dhowr iyo afartan isku celceliska qaadka averageka waxaa ku jira maxay boqol iyo lix iyo konton baynu sheegnay casin iyo casinonta marka la sugayo iyo sideed miligram oo norefedrina waa tijaabo kii la sameeyey sibay yidhaahdeen qofku marqaanka ku filan ee casinon uu helo maalan casinontu haddaynu hi waa maadada ugu marqaanka badan le qaad ku jirta marqaanku ku filan si aad u hesho bay yidhaahdeen jidhku wuxuu u baahan yahay halkii kiilo iyo miisaankaaga ka midiba point eight milligram kaasinoona bay u baahantahay si aad markaan fiican u gaadho tad minis haddaad toddobaatan kiilo tahay imisaad u baahanaysaa toddobaatan waxaad ku dhufataa point eight waa fifty six fifty six milligram iskaasinoona baad u baahantahay si aad euphoria u gasho si aad u marqaanto u fayahantid fifty six milligram oo casinona xaggee laga helaa waxaad ka heli kartaa boqol iyo konton gram oo ah qaad yani boqol iyo konton gram in le ninka toddobaatan kiilihii markuu cuno qof toddobaatan kiilo miisaankiisu yahay boqol iyo konton gram markuu cuno marqaankiisii wuu gaadhaya waa xilli marqaankii qaadka uu gaadhay ninkaasi cumuuman marka la eego qaadku dhulka uu waxyeelo iyo waxyaabaha uu geysto waxay in badan dhinac dhigaan qaadku inuu la mid yahay bahasha loo yaqaana amfetaminta yani waxaa jira maadooyinkan maadooyinkan inta badan lagu waasho loo yaqaano drugskan narcotiga laba qaybood ama saddex qaybood baa loo qaybiyaa qaybi dareenka oo dhan way seexisaa qaybi dareenka waa morfinka iyo kuwa la nooca waa dadkan aad aragtay wadooyinka aad moodo inay hurtaanuna caynkaa wada le dhadhacaya yani neerfahoo dhan waa waa la gamacsiinaya khamrada iyo waxaasoo dhan qaybina dareenka way kicisaa sida kokayinka iyo ama geedkan coca hadee la yidhaahdee bahashan kokayinka la yidhahda asalkeedu waa geedkan cocawga la yidhahda geedkan cocawga la yidhaahdo latin america iyo meelahaas ka bixi jiray latin americaanku sidaan aynu qaadka u cunay u cunaan way calaalayaan si caadi ah beri dambaa la ogaaday waxa ku jira inuu ka yahay baha sharaabkan iminka cocacola la yidhahdo waxaa caan bixiyey waxay ahayd berigii hore cocainba ku jiri jirtay waayo cocainta waxaa loo haystay berigii hore inay tahay wax n de sida aynu qaad ka haysanoo kale in la yaro marqaamuno cerka loo baxa laakiin inay waxba badan samaynin saas daraaddeed cocacooluhu cocain baa ku jiri jirtay cocacola waxay dunidu xooga ugu cabtay berigii hore waxaa marqaankaasi aan laga wada raadinayay oo cocain baa laga cabayay beri dambe aa la mamnuucay in lagu soo daro cocainka in lagu soo daro beri dambaa laga mamnuucay calaa kulli xaal mawaada qaarkood waxay samaysaa neerfayaasha oo dhan iyo dareenka way kicisaa qaarna dareenka hoos bay udhigaan qaarna hallucination bay sameeyaan khayaal buu qofku arkaa iyo dubaabkan ay sheegaan qaadkao kale ah yani un kuwan sheega bisad baa meel gashay iyo waxaanay sheegaan waa hallucination waa wuxuu qofku isbootiinayo saddexdaa qayboodba inta badan waxyaabaha narcotigae la isticmaala ay sameeyaan waxaa jirta maadadan amfetaminka la yidhaahdo eblenow nin la yidhaahdo jarmal ahaa ayaa eighteen eighty sevenkii soo saaray waa maado synthetic ah oo yani macmal ah maadooyinkan laabka lagu sameeyo maado ka mid ah wuxuu u bixiyey markaa commercial namekii lagu iibin jiray daawo ahaan benzandarin baa la odhan jiray ninka kani eblenow daawadantan ama bahashan wuxuu usoo saaray in lagu daweeyo dhowr shay waxaa loo isticmaali jiray o narcolopsigaa lagu daweyn jiray narcolopsigu waa xanuun dadka ku dhaca waa xanuunkan keena dadkan meelaha iska seexda qof xanuun ku dhacaya markaa hurdadunbaa ka badanaysa su isaga socda unbuu hurdo jirjirka kala dhacaya halkaaba tviyada brogaraamo laga soo duubayo inaad aragto qofun markasta iska gamaya xanuunka noocaasiya ayuu ugu talagalay inuu ninkani ku daweeyo waxay kaloo berigaa moodayeen inay wax ka tarto depressionka oo ah walaac iyo walbahaarka weliba gaar ahaan kuu keeno maandooriyaasha waaweyn obyamka iyo waxaa dadkii cabi jiray ee ku mamay marka la rabo in laga daweeyo ayaa waxaa la siin jiray amfetamintan waxa kaloo daawadatan ay waagaa u isticmaali jireen inay tahay depressant abititeka inay yarayso oo cunada ay yarayso amfetamintu markaasi exactly waxay u eeg tahay saddexdan bahale qaadka ku jira norefadrinta iyo kasiinta iyo casinonta saddexdaa iyo amfetaminku waa isku shabahaan chemical structurekoodana faraq aada u yaryar baa u dhaxeeya waxa ay keenta bay yidhaahdaan amfetaminkani marqaan bay leedahay hore oo qofku marka hore uu firfircoonaado oo uu fududaado laakiin bay yidhaahdaan uu ka dambeeyo hadhow daal iyo wahsi iyo caajis badan waa qaadirada yani marka hore marqaan bay leeday marka dambena qaadiro badan bay leeday waxay leedahay qofku inuu ku mamo addiction qofka bartaa inuu eh, dependency inuu ku xidhmo oo ku namo waxay keentaa bay yidhahdaano lagu bartay xanuunada depressionka qaybo loo yaqaano way keentaa waalida psychosiska qaar ka mida way keentaa schizoverenia wa waa oo dadka aada ugu mama way ku keentaa bay dhahay marka ugu dambeeya waxay leedahay baa la ydhahaa muud ama hormoono iyo neurotransmitterska uu soo daayaan kuwa qajidhadu kelyuhu u eg oo xangulaha iyo maskaxda war beena u sheega oo dabeetana qofkan firkanaxan xaaladan aynu sheegaynay geliya waxay dadejisaa bay idhahdeen wareega dhiigga waxay farafarayn ku samaysaa bay idhahdaan shaqaday maskaxdu qabanaysay khalkhalgelin waxay ku samaysaa bay idhahdeen xangulaha iyo maskaxda taasoo keenta addictionka kan waxay u dhigantaa bay idhahdeen cocayiinka iyo wixii la mida casinoonku waxay leeyihiin typically tanbay ku dhadhowdahay walidaalika ayaa waxaa jira een, kaasiintan iyo casinoonka kan ma iminkuunbaa la ogaaday mise horeba waxbaa looga ogaa Een, waxaa jira inkastoo casinonka aynu nidhi iminka la yaqaano ee qaadka ku jira ee qaadka laga soo saaray sharono iyo steninger ay ee, 1978kii soo bandhigeen haddana waxaa la ogsoon yahay maado la yidhaahdo methacasinon oo drug streetka lagu isticmaalo inuu jiro maadadaasi oo qoraalan ka soo saaray een, internetka ama maxamed cabdiba buuggiisa uu ku tilmaamayo oo ah jalinino ninka la yidhahda wuxuu leeyahay markuu maadadan ka warramayay oo hadda la mamnuucay ayaa waxa uu tilmaamayaa qoraal uu ka helay nin een, aqoon-yahan raasheni inuu u sheegay maadada tani een, in raashanku uu hore u yaqaanay wakti hore uu arkay oo ay ahayd maado wakti hore raashanku isticmaali jiro dagaaladii iyo waxa uu adeegsan jiray laakiin encyclopediahan la yidhaha free dictionaryga ee websiteska ku jira mar ambaadho isagu wuxuu ku tilmaamayaaba in jarmalku ay ogaadeen oo maadadan soo saareen 1928 waa masalena maxamed cabdi uu leeyahay aniga shaki badan baa igaga jira buu leeyahy maadaama amfetaminta horena ay soo saareen in jarmali markan dambena waxyaaba badan oo ku saabsan bahalkan ay jarmalku ogaayeen inay casinontaana hore wax uga ogaayeen oo ay maca amfetaminkani wax la macmalo qaad laga qaatay inuu yahay shaka ku jira buu leeyahy laakiin qoladan dictionaryga waxay sheegayaan 1928kii meta casinonka inay soo saareen jarmalku kadibna 1930skii iyo 40skii inuu isticmaali jiray een, eh, soviet unionki iyagoo u isticmaali jiray maado cunada lagu yareeyo inay tahay 1960skiina ase dragon loo isticmaalo ugu horreyn waxaan jeclay inaan sheego maadadan casinonka la yidhaahdo ee qaadka ku jirta een, who qaybtan draga ku saabsisan markay mawaada category bay leeyihiin mawaada mukhadaraadka ahi who waxa ay ku qortay 1980gii casinonku inay tahay mukhadaraadka kow bay kaga jirtaa yani mukhadaraadka waaweyn ayay meel kagala jirtaa caasintana 1971kii waxa ay ku dareen inay tahay daraga qaybta saddexaad bay yaro ka dhigtay idan waa laba maado labadaba qaadka ku jiraan ayaa midna waxay qoran tahay drug number one midna waxay qoran tahay drug number three categoriga qaadku uu kala uu drugsku ay u kala sarreeyaan marka la eegayo who marka aan tago d e aga d e agu waa waa maraykanka drug enforcement agency-ga kuwan ay yidhaahdaan waa qoladan qiimaysa drugiska maraykankana maadada casinonka la yidhaahdaa isagana waxay ugu jirtaa group onka drugiska waaweyne halkay ku jirto ayay isagana ugu jirtaa waxaa la mid ah maadada tan metha casinon oo ah casinontii oo lagu sameeyey laabka lagu diyaariyey oo markaa macmala oo weliba ay leeyihiin waa macmalada sida fudud loo samayn karo oo weliba la tilmaamayo inay dunida maanta aada ugu faafsan tahay oo rusia iyo dhulkaasi iyadoo chef la yidhaahdo iyadoo chef yidhahdaan magacyo badan ay u kala bixiyeen ayaa la isticmaalaa metha casinonta idan metha casinon iyo casinon iyo waxa la nooca ah oo dhami maraykanka jadwalkiisaasi d a gu wuxuu ku qorayaa inuu yahay maxay drug number one huna waxay ugu qorantay inuu yahay drug number one casinka oo maadada kale ku jirta bahalka ah hu waxay ugu qorantay inuu yahay drug number three midna 1980gii bolotinka ay soo saartay ku qortay midna 1971 bolotinka ay soo saareen ayay ku qortay marka aan soo duuduubo waxa kan aan soo sheegnay haddaan maalan soo qaato warbixintaasi ay qoreen saddexdan dhakhtar ee aan sheegayay ee symposiumka kusoo bandhigayay oo ka waramayay على كل حال وربحين تاع برازيليان سيمبوسيوم اوف ميديسينال بلانتس سبتمبر 1978 ka oo saddexdanina shorno uu kamid yahay shorno ah maadadan katin oo kala idhahda ninkii qaadkaba ka soo saaray labadii nina soo saaray professor ben university switzerland ka tirsana waxa ay sheegayaan oo ay leeyihiin qaadka horta waxaa la helay bay leeyihiin ilaa koob iyo toban alcoid oo kale oo ku jira alcolides waxaad ogsoonaataana waxa allaaliya waxa drugs la isticmaalo ee dhir laga soo saara dhammaantoodba inay alcoloids hortawada yihiin dhammaantood waa alcoloids bay wada yihiin labadan maada aynu sheegaynaanaba halkaasa laga soo saaray marka ay soo wadaan waxay leeyihiin kow locomotors effectka markaynu eegna bay leeyihin dhaqdhaqaaq iyo firfircoonida isbedel buu ku sameeyaa qaadku oo qofku minuteska hore isbedel badan baa ku dhaca oo uu qaadkaasi u keeno laakiin waxaa la yidhaahdaa maalan tijaabooyin ay sameeyeen minutka boqol iyo toddobiyo labaatanaadba horta katintu katinontu jirkaaga ugu badantay markaad qaad dad bay qayilsiiyeen lix wiil ayay qayilsiiyeen ben iyo bon labadan jaamacadood oo ku kala yaala aan filaya meelaha jaamacad kaloo jenifin inay ku jirtay adigu hu warbixin ay diyaarinaysa insha allah ninkii u baahnay maxamed cabdi bugis ugu noqdo ay diyaariyeen bay waxay sameeyeen waxay qiyaaseen cathinon qof dad la qayilsiiyey iyo dad cathinon macmalka lagu soo sameeyey la siiyey ayay isdhinac dhigayaan waxay eegayeen maadooyinku qofkani cunayo mid waliba wakti ay ugu badan tahay cathinontu bay yidhahdeen marka uu qaadka bilaabo minutka boqol iyo toddobiyo labaatanaad bay yidhahdeen yacni waa laba saacadood marka uu fadhiyo markaas buu ugu marqaan badan yahi bay yidhahdeen qofka qaadka cunaya marka hore uu soo bilaabo waa sheekadii hore iyo bilowgii hore laba saacadood marka ay marayso markaas bay ugu badantahy bay yidhahdeen jidhka qofka bini aadamkaa laakiin markuu qaadka bilaabay sagaal saacadood kadib bay yidhahdaan isaga way ka baxdaa katinontu jidhka way ka baxdaa amaa labadii maado kale ee kaasiinta iyo norefedrintu jidhka iyagu maalmay ku jiraan kaasiintu waxay yidhahdaan minutka boqol iyo saddex iyo siddeetanaad yacni way ka dambaysaa oo saddex saacadood markuu fadhiyo ayay iyadu bilowdaa inay ugu badnaato norefedrintuna way kasii dambaysaa laba boqol oo minut bay yidhahdeen markuu fadhiyo ayay ugu tiro badan tahay waxay yidhahdaan dhiikarkiisu wuxuu ugu sarreeyaa markuu afar saacadood cunayay qaadka ayaa dhiikarkiisu halka ugu sarreeya u gaadha waxay yidhahdaan wadna garaaciisu wuxuu ugu sarreeyaa boqol iyo afar iyo toban minut markuu marayo ayuu wadna garaaca kahoos iyo kasaraba markaas bay ugu sarreeyaan bay dhahan yani kasare wuxuu ugu sarreeyaa bay dhahan minutka boqol iyo afar iyo tobnaad kahoosena wuxuu ugu sarreeyaa bay dhahdeen minutka boqol iyo sideed iyo labaatanaad in ku dhadhow contonna wuu kacaa oo isbedela buu sameeyaa marka la eego maadaadka kan iyo jidhka waxay u geystaan iyo waxyaabahay sameeyaan inkastoo ay u baahan tahay malaa daris inta ka ballaadhan in lagu sameeyo laakiin waxaa la og yahay un inta amfetamintu geysataba inuu geysto kow euphoriu keenaa bay idhaahdeen oo ah marqaan paranoy buu keenaa bay idhaahdeen oo ah buufis yani qofka oo soomaalida daymka cusubba buufiska u baxisay waa dadkan shakiga qaada iyo wiswiskee waa un laydaba socdaydan iyo halkan baa la maraya waa kan waa paranoy waa wax laga qaado uu keeno amfetaminta caadigaaba xataa keenta markuu qofku daaimo catinont iyo amfetamintuna waa isku nooc bay idhahdaan kaa wuu keenaa wuxuu keenaa bay leeyahay kansarka ku dhaca waa sida ay qirayaan saddexdan nin symbosiumkaasi marka ay yimaadeen iyagu ase kansar umay magacaabin qoraa kalabaad tilmaamaya kansar u magacaabaya laakiin iyagu waxay leeyihiin wuxuu waxyeelaa ciridka afka hunguriga iyo caloosha intaba waxbuu yeelaa bay leeyihiin intaasba xanuuna ayuu u geystaa waxyaabaha maadadan ku jirta ee kale qaadka maadooyinkiisa dee ku jira ilaa sagaal nooc oo kale ayay tilmaamaan oo alcoloids kaloo tiro badan ayaa ku jira waxaa kamid a maalan tribinoidska kuwan la yidhahdo tribinoidsku waa maado saliida ku jirta oo uduga qaada qaadka waxoogagan yare uduga uu wato waa bahasha sababta bay yidhahdeen inuu seeno glycoris baa ku jira dabar ama bond oxygen ama nitrogen wata oo marka la calaaliyo kadib sonkor isu bedela waxaa ku jira tanin icid tanin icidka waxa weeyaan waa icida lagu magdiyo haraga haraga marka la magdinayo acida lagu magdiyaa ee taninka la yidhahda waxay ku jirtaa qaadka waxaana yidhahdaan possibly waa ta ugu badan bay idhaahdeen iyada iyo kaasintu waxaa laga yaabaa bay idhahdeen possibly waxa ugu badanee ciridkan iyo ilkaha dadka ka rida hunguriga xanuunada ku dhaca keena afka xanuunada ku dhaca keena gastritiska keena weliba xiidmaha waxbay yeeshaa bay idhahdeen oo absorptionka cunada yaraada saasi daraaddeed qaadka qofka badsadaa mal nutrition buu qaadaa bay idhahdeen oo cunadu cuno xataa xiidmihiisu ma nuugi karo ma dhuuqi karaan taniinkan baa ka mida bay leeyihiin waxa uu taniin icidkan ay keentaa bay leeyihiin oo kale iyo kasintu constipationkay keenaan waxay keenaan bay leeyihin anorexia oo ah cunadiidka ama dadka oo appetite-ka cunada qofka ku yaraada waxay kaloo keenaan bay leeyihin haddii la daa'imo male reproductive-ka inay wax yeelaan waxaa jirta war laga yaabo inaad wada maqasheen oo dee haddii qaadka in yar loo soo helo dunida o dhan baa lagu baahiyaye waxaa laga yaabaa inaad maqasheen war laga soo saaray nin qoraaya oo aan rajaynayo professor ingiriisa oo jooga kings collegeka london lin fraser la yidhaahdo waraaq uu soo bandhigay oo uu keenay urur ay leeyihiin eudu oo lagaga wada hadlo urur ku saabsiisan maxaa la yidhahdaa waxaan rajaynaya inuu ku saabsiisan yahay dhalmada iyo wixii ku saabsiisan urur ah oo la isugu yimaaduu research beri dhaweyd soo bandhigay uu sheegayo b b c da af soomaaligana inay ka dhegaysatay maan rajaynaya uu sheeganayo inay kordhiso maado ku jirta qaadka gaar ahaan maadooyinka o dhan mahe waa kaasiinta kaasiinta qaybo ka midaba wuxuu leeyahy waxay ka qayb qaadataa laba shay oo capacitation iyo acromsom reactionka waxay yidhaahdaan oo ah menida raggu waktay u baahantahy inay ku gaadho bisaylkeedii fertilizationka ay samayn kari lahayd waktigaa marka ay gaadho waa waktiga sbamku koofiyad yar buu leeya koofiyada uu tuuro hal xaboo qura ka dhaca markaa sbamka halkaa xabo wuxuu ku dalooliyaa beedka oo beedka qolof buu leeyahay si uu geli karo ilaahay xabad yar buu siiye qolofta inta ka fuqdo buu dalooliyaa markuu uu ku guulaysto inuu dalooliyana dee beedka gudihiisi buu gelaya markaa fertilization ka dhacaya wuxuu ninkani ku doodayaa jiir la qayil siiyey oo caleen qaadiya wax loo dhigdhigay ama kaatiin lagu muday ayaa nu tijaabinay waxaan soo helay buu leeyahy in markaasi ay caawin karto inay caawin karto dhalmada gaar ahaan buu leeyahay dadkan ama sbamkoodu dadka uu daalay ama uu intaanu meeshii loogu talagalay gaadhin uu koofiyada tuuro oo ah yani wakti uu fertilizationkii wakti ka horeeya saa daraaddeed adigu wuxuu ku doodayaa waxuu hadda sameeyey inay caawin karto laakiin buu leeyahay ma aha quantity badan in laga cuno mana aha buu leeyahay waxa kaloo lamida buu leeyahay over the counter bilska daawooyin ah over the counter bilska waxa weeyaan daawooyinka aan loo qooran receptionka ee intaad farmasiga tagtoon la gato calaa kulli xaal waxa waxa kaloo jirta buu baxsiga qaybta dambe waxaad moodaa dadku inay iska indhamaraan oo ma jecla inay sheegaan iyadoo la qabo buu yidhi oo ay jirto in la rumaysan yahay qofka in badan daa'ime in badan bahalkan cunaa in ay raganimadu ka tagto calaa kulli xaal markaan eegno kaasin waa la heli karaa biil yaroo kaasin haddii loo baahdo uu dawaba noqdo waa wax fudud oo la samayn karo laakiin waxay isku raacsisan yihiin oo in badanoo iyaga ka midi ay sheegayaan inuu importance keeno qaadku oo ah waxaanay yidhaahdaan edga inuu waxyeelo waa erect disfactionka inuu sameeyo ama inuu ninku bahalku uba kici kari waayo waxay kaloo yidhahdaan wuxuu keenaa markuu badsado inuu manida kaadida raaciyo oo markuu kaajayo manidu ay iska soo daato wuxuu keenaa bay leeyihiin inuu dumarba ka hijroodo oo iska daayo marka haddii la yidhaahdo maado ku jirta meel wax ka caawisa macnaheedu maaha inuu daawo qaad yahay qaadku sidii buu boysinu yahay waxa badanee ku jira runtii waxaan jeclay inaan kasoo kaabsano waayo wax badan oo kamidi waxaad moodaa more scientifical inay yihiin oo qofka caadiga ee aan hore ula soconin inay ku dhib badan tahay erayo badan oo meelahan ku qorqoran ah baa nimankan ay sheegayaan si fiican loo fahmo laakiin marka warkiisa soo duuduubna waxa weeyaan maadooyinkaa qaadka ku jira ee aan soo sheegnay waxoogaa amino icidna waa ku jiraan ascorbin icidkiina waa ku jira ascorbic icidki oo ah vitamin c-ga qayb yaro ka midna waa ku jiraan laakiin marka la eego saddexdaa maade aynu soo sheegnay oo ah maadooyin walafna keena maanka dooriya pressureka kiciya wadna xanuun sameeya xanuunada afka iyo ciridka iyo ilkaha sameeya dee kuwa ninka halkan ku sawiran baa idinkaga filan ninka halkan ku sawiran soo maaragtaa ee afkala ee qaadka haysta waxaa laygu yidhi sawirkan waxaa laga soo qaaday museumka kenya ee nairobi waxaa ku qoran baa la yidhi the typical somali waxay ku qoreen qofka soomaaliga ah siduu weegi deetana mid qaad haysta oo intaabala ayay soo sawireen oo soomaaliya iyagoo qoslaya marka waa nin afla oo ay leeyihin waa typical soomaaliga ay ku tilmaamayaan calaa kulli xaal baalka kane xanuunada uu keenaa waa xanuuno runtii aada u tiro badan markay maanta ka sheekeynaya aad ba u tiro badan waxa intaa dheer intani waa xanuunada isaga la socota matalan laba masalaan idiin sheegaya maanta qaadku heerka uu marayo waxaan la kulmay doctor cabdilqaadir cabdilqaadir jaziira waktarkii la odhan jiray oo ingiriiska degan wuxuu yihi gabadh soomaaliyeed ayaa la keenay dhakhtar dabeetana arday jaamacadeed baa loo keenay case study in lagu sameeyo gabadhii ayaa wax xanuun hayaba la garan waayey waa la waday waday waday oo gabadhan xanuunkeedii baa la garan waayey waayo gabadhan xanuunka hayay waxaanay dee dadka caadiga ka fakerayn buu ahaa markii dambeun baan ku idhi buu yidhi ninkii professorka ahaa gabadhii un baan ku idhi buu yidhi qaadka ma cuntaa markaasay igu tidhi buu yidhi haa professorkii baa isoo eego wuxuu igu yidhi buu yidhi maxaad su-aashaa gabadha u weydiisay yacni symptomskan aad dareentee qaadka la xidhiidhaa waxaan waa maxay markaa waxaan sheegay buu yidhi xanuun xoolaha ku dhaca oo bacteria yaroo cawska saaran ay keento oo xidho walba beerka adigu dhacamo uu soo daayo qayb ka mida meel xidha ayaan xasuusiyey buu yidhi ninka professorka waxaan idhi buu yidhi xanuunkaasi ayaan balka eegayna gabadhii baa la wixii markii la fahmay aan doonayay ayaa la baadhay buu yidhi baadhis laga sameeyey waxa la helayba buu leeyay xidid ama wax ka midi in bakteriyadaasi cawska saareed ee xoolaha ku dhici jiray waxaanaan bini aadamkaba ku dhicin ayaa laga helay buu leeyay idan wasa ma aha wax qaadka laga qaado laakiin waxa weeyaan dadka cawska cunaya cawskaasi uu saaran yahay iyo waxa kan idan waxa relatedka la ay aad u tiro badan yihin waxaa kaloo xasuustaa burco maraan tagay dhakhtar ka mida dhakhaatiirtii xamar ugu waaweyneed ee qaliinka oo burco joogay markaasi yimi ayaa wuu xanuunsaday dabeetana waxaa loo qaaday dubay dhakhtarkii baa baadhis lagu sameyey waa nin dhakhtaroo weyn baadhis baa lagu sameeyey baadhistii waxa ay ka heleen bay yaabeen way u yimaadeen ninkii waa nin dhakhtar waxay ku yidhahdeen warniyo maxaad cuntay wuxuu yidhi de waxba ma cunin cunno caadiya mayaane wax kale ma cunin markii dambe wuxuu sheegay waxaan sheegay buri inaan bahalka qaadka cunay waxay ka heleen jidhkiisa d d t d d tdii caadiga ahayd ayaa laga soo saaray marka dhakhaatiirtii waxay garan waayeen ninkan iyo d d t-ga waxay soo keenay isagaa markii dambe sharxay ethoobia maadaama aynu qaad conceptionkii uu tiro batay qaadka conceptionkiisi uu tiro batay wax badan baa la cunaya waxa loo waxa la cunayana waa bahalka caleemihiisi yaryaraa waxaana la rabaa gu iyo jiilaal iyo dayrmada in la cuno therefore waa in qaad badan laynoo beeraa si qaadku uu bato pesticideski iyo chemicalski iyo wixii ay ku afuufayeen baa ciidda ka batay idan waxay isticmaaleen xataa d d t iyo dunida mamnuuca oo lagaga laynayo pesticideski dee greenkan yar ka cuni lahaa ayay d d t ku dareen laakiin dee markuu qaadku yimaado cidina ma maydhmaydhe baalkiiyo d d tgiisii iskalunbu ninkan dhakhtarkii cunay markuu cunayna wuu sakaraaday markuu sakaraadayna d d ta laga soo helay waxaan uga jeedaa labadan xanuune iminka aan sheegay kan doctor cabdilqaadir jaziira uu ii sheegay londona qofkan laga helay xanuunkan xoolaha ku dhaca iyo ninkan ddtga laga helay dhakhtarka ah labaduba ma aha xanuun direct qaad ugu xidhan laakiin waxa weeyaan milyoogii qaadku hadda halka uu marayo wax ka ratimo maanta waxaa laga yaabaa ka dhakhtar ahaan ama ka caafimaad ahaan inay kaba sii darantahay milyooga lagu cunaa oo sigaaroo kasii boysisan qaadka lagu cuno oo meel qafilan oo dad disiisis wada qabaa intay taag fadhiista hal qofoo tiibay qababa dee waa ogtiin in laygu yidhi meel halkan oo soomaalidu ay gasho cabdullaahi baarud wuxuu ii sheegaya in mar boolisku weeraro uu qabqabtay labiyo toban baa la qabto sideed baa laga helay miigu yidhi tv yani waxaankaas ii sheegay intii boolisku uu qabtay intii cadamayntii la qabtay ayuu number badan ii sheegay in laga helay tb laga helay macnaheedu maaha in dadka soomaaliyeed oo dhami tb qabaan ee wax weeyaan un qof quroo qaba ayaa sareeyey de maadaama environment xidhan oo qafilan uu yahay meeshan waxaan lagu cunaya hal qof oo qaba ayaa sareeyey su-aasha marka aan u socdaa waxay tahay qaadka maxaynu ka yeeli karnaa anu kama warramayo qaadku ma xaaraanba mise waa xalaal waayo hadduu wuxuu yeela garto waxaan umalaynaya wuxuu noqonayana in dadku wada garanayaan maxaynu ka yeelaynaa waxaan idin xasuusinaya hal qisaan idin ka warramaya qaadku wuxuu inaga taagan yahay halkii uu ka taagnaa obiumku jaina ma maqasheen waxa la yidhahdo obium war waxaa jiri jirtay waddanka jaina la yidhaahdo obiumka bahashan la yidhaahdo ayaa waxoogaa dadku cabcabeen jina qarnigii sagaaliyo tobnaad bilowyadiisii yani somethingii ayuu wuxuu noqday dad dhaqaalihiisuna xoogaystay soo tiro batay yurubna wuxuu ka iibin jiray saddex shay oo faa'iido u lahaa waddanka wuxuu iibin jiray waxaan loo yaqaano shaaha madow oo ingiriiska ka iibin jiray ingiriiska waxay dhahdeen waktigaas siduu caan ugu ahaa sekadii kasta bay idhahdeen ugu yaraan saddex shiyos baa ku yaala oo la odhan jiray bay idhahdeen tshops oo shaaha yararoo kale noocunu iibiya shaaha waxaa loo yaqaanana dee jina iska lahaa meel kaleo markaa ka bixi jiray ma jirin wuxuu kaloo ka iibin jiray yurub jinuhu silverka bahashan la yidhaahdo silver maaha silk xariir xariirtuu ka iibin jiray wuxuu kaloo ka iibin jiray brucelin dhoobada weelkan aynu idhaahno dhoobu ka samaysan yihi weelkaasi buu ka iibin jiray jina lacag aada u badan buu ka qaadi jiray ingiriis ingiriis markii dambe wuu fakero waxay idhaahdeen waana waktiyada wakti ku dhadho waxaa dhacay bay idhahdeen dagaaladii maraykanka dhex maray gudihiisa isbanyoolka sbanishka silver dolarkii sbanishka waagaa ka ahaa dunida dolarka ugu qaalisan wax lagu kala iibsado saa maanta dolarka maraykanku ka yahay kaasaa waagaa ahaan jiray maadaama isbanyoolkiina dagaalkaa uu dhanka ingiriis kasoo horjeeday uu maray waxaa yaraaday bay idhahdeen ingiriiskaba wixii soo gelayay silver dollar spanisha dabeetana ingiriisna shaaha kama maarmo waxaa la yidhi nimankii lacagtii inaga dhameeye maxaynu samaynaa jina lacagtii dhamaysatay maxaynu lacag kaga soo celinaa waa loo fakeray waxaa la yidhi jina waxaa la isticmaalaa bahal obium la yidhaahda is isticmaalaane aan obium kaa geyno shirkad buu ingiriisku sameeyey combany meesha la yidhaahdo india iyo bangaladesh iyo intaa qaybteeda waqooyi ayaa shirkad buu ka sameeyey east african company baa la odhan jiraa filaya indian east african company magacankaas lahaaba filaya shirkadaasi waxaa la amray inay beerto obium bangaladesh iyo indiya qaybteeda waqooyi xaggaa gebigeedba waxaa laga beeray obium ingiriisku markaa dunida dee waa markii uu digdiglaa ka ahaa oo wuxuu watay maraakiibtan waaweyn iyo waxa kan oo dee injiinadan iyo waxaan markii lasoo saaray bay ahayd dabeetana wuxuu ihi obiumkan shirkadaasi ha beerto ha la daabulo jina ha laga soo iibiyo aan lacagta ka soo celina jina obion loo daabulay canton magaalo la yidhahda laga dejin jiray jina wuu yaaba dadkii jina joogayba way sakhraameen jina waxay gaadhay bay yidhahdaan dowladda jina budgetkeedu wuxuu ahaabaa la yidhaha afartan bil afartan milyan oo bil bilku waa lacagtii jinisu isticmaali jiray lacagtii ingiriisku dib uga soo celiyay waxay gaadhay baa la yidhaha boqol bilyan oo bil yani jina budgetkiisaba in ka badan ayaa darag lagaga qaaday jina o dhamina way sakhraantay jina markii dambe wuxuu go-aansaday boqorkii jina in la mamnuuco obiumka in la joojiyo ingiriiska ay codsi u qoreen ay leeyihiin obiumka nagada ingiriiska waxay idhahdeen may kama maarano dhaqaalahayaga ku salaysan obiumka joojin mayna bay idhahdeen waxaa la idhahaa baarlamaanka ingiriiska beri u codeeyo ka wada hadlay hal nin aa diidaa la yidhi oday glaxo la odhan jiro markii dambena ra-iisul wasaare ingiriis ka noqday kaa mooyaane ingiriis oo dhami wuxuu isku raacay jinaha la waalo lacagtana laga qaado ingiriissaasuu ku waday jina uu ugu waday bahalkii jina markii dambe wuxuu isku dayay inuu xoog isticmaalo uu joojiyo ingiriisna dagaal buu ku qaadayba obiyo moor dagaalkii la odhan jiray baa dhacay ilaa gii ayuu dagaalkaasi socday markii saddex sannadood in ka badan dagaalkaasi soconayay ayaa jayna dee warmaya bay ku dagaalamaysa iyo wax fudud ninkanina dee markaa madaaficdii iyo wixii uu samaystay buu haystay jayna la jebiyey dabeetana heshiis baa jayna laga saxeexay ah awal hal magaalo ka geli jiray ee inuu sameeyo shan magaalo oo freeport ah oo aan haba yaraatee la xukumi karin wax kastoo laga soo dejiyo halkay magaalada ahayd jayna waxay saxeexday triti labaad oo ah in shan magaalo uu bahalku ka soo dego faransiiska iyo maraykankuna waa ogaadeen oo iyana way dhinac eriyeen china france iyo maraykan iyo ingiriis bay isugu tageen si ay obium uga iibiyaan dib baa loo waalay china oo dhan baa derbiga seexatay waxa la yidhaha wadankii weynaa ee china siduu u dhammaaba wax soo kacaba waa la waayay saddexdii wadane dunida ka digdigla ahaabana ka baaca mushtaro obium ka baaca mushtareeya filitskoodaana gada waana sababta hong kong tan iyo waxaan uu goostay ingiriisku waa meelihii lagu qaybin jiray uun xashiishada marka la gadayo dhulkii lagu rari jiray ayaa taiwanadan iyo waxaanay ahaayeen iyo hong kong tan iyo muddo markii jayna sidaa lagu waday buu jayna adkaysan kari waayey haddana kiibu haddana yidhi waa mamnuuc baashi dagaal baa lagu qaadaya ingiriis iyo faransiis bay isu raaceen afar sannadood markay tumayeen haddana buu dib u ogolaaday gii u ogolaaday mar kale in loo loo ogolaado idan waa dagaalada caanka dunida taarikhda ku ee loo yaqaano obium war waxay ku tilmaamaysaa danaha reer galbeed dadka sakhraamintiisa xataa hadday galaan inaanay ka weecanin yani wuxu waa obium waana drag waa la garanaya dadka la siinaya inuu sun yahay waa la garanaya laakiin dan dhaqaalea ku jirtay therefore third welku qiimo ma laha dan dhaqaalo oo western ku leeyahay hadday ka hor imanayso walidalik baa faransiis iyo ingiriis bay isugu raaceen in dagaal lagu qaado ob iyo moor baa la yidhahdaa labadaa taariikhood buu dhacay midi waa ilaa midina waa ilaa iyo gii waxaan uga jeedaa tan soomaalida maanta xaalkeedu kama gadisna ob iyo moorkaasi bay kenya iyo ethoobiya ku hayaan its the same ob iyo moor waa dad maanta dragga siday u cabeen derbiyada jiifa ummadda soomaaliyeed maanta laga bilaabo ka derbiga seexda ee baalashlaha iyo miskiinka yare aan waxba haysanin ilaa iyo madaxweynuhu way cubaan intaa inta ka dhexle way cuntaa waxay hanti lahaayeen dhammaanteed waxaa la saaraa dayaarado baahidu markay badatayna laba tusaalaan idin siinaya yani tusaalayaal idiin sheegi maayo figariska wax lagu kala iibsado laakiin mithaal aad wax ku fahmi kartaan magaalada ka tag waxaan siduu mujtamaca u galay waxaad ka dareemi kartaa baadiyaha waayo soomaalidu inta badan waa reer miyi marka magaalada aan ka tagnay bal reer miyiga siduu ku yahay reer miyiga tuulo markaad tagto dadka oo dhami duhurkii markay gaadho qaad buu afka wada gelinaya weliba waxaa laga yaabaa waxla-aantu inay gaadhsantay mid baa mijin iibsanaya labaatan kaluu milaanlaan u dhiibaya dadkao dham wuu raamsanaya un amadu ama wax badan ha raamsado ama wax yar ha raamsadee qof waliba wuxuu isku dayayaa inuu afka dhaqdhaqaajiyo magaalaan soo galay tuulo fiidkii ayaa trigya dib loo shiday triga baalkan fenuska weyna ayaa dib loo wada shiday waan yaabay war waxaan habeenkan la shidayo mise qaad baaba soo dhacay waa la dhigdhigay qaad awalba waa la cunayo waa mar cusub oo la bilaabay dib bay magaaladii u laba kaclaysay qaad baa la wada bilaabay hadhow anigoo meesha iska dhex fadhiya gaadhaa meesha igula hoyday ayaa waxa dhacay nin baa soo galay markaasay salaameen war hebel bal iska waran xaggaad ka timo wuxuu ihi geeli baan wadoo geeli markaan soo xareeyey ayaan soo mujin doontay buu yihi geel buu habeen sagaalkii sideedii habeennimo ka socda intuu soo xareeyey uu ka soo qaategay markii uu intii sheegay oo fadhiistay baa odaygii ugu da-weynaa baan filaya wixii meesha fadhiyay nin madaxa iyo garhkuba cadaadan sheekeeyey markaasuu yihi wixii aan bergii dhaweyd xoole iibiye intuu malaayiin xoolaashe malaayiin lacaga sheegay intaa waa dhaaranaya moohaar hadhuunaan reer hebelsiiya moohaarku waa gadbad nuskeed waa labaatan iyo shan kiilo meelaha intaasoo aan agoontii reer hebel siiyey iyo laba boqol oo kunoo walbaaan hebel siiyey mayna intii kale buu yihi qaad baan ku cunay waa kii ugu weynaa aniga kuwii la yaaban baan dhaafay habeeniman haddana tuulo kale u hoyday tuuladii kale ayaan isidhi reer agtiisa deganaa abtigaybaa agagaarkiisa deganaa bal aad ka eegtid waan soo galay tuuladii mise waxaa fadhiya mid aanu ilmaabtinay warya bal waran xagaad ka timi wuxuu yidhi waa sagaalkii habeeno sagaalkii habeeno markaan geeli soo xareeya reerkii u listay ee caanihii uga maalay ayaan ka soo mijin doontay buu yidhi reerka markuu xoolihii u xareeyey buu soo mijin doontay anigoo intii la yaaban ayaan hargeysa kusoo noqday nin baa ii warramay markaa wasiira wuxuu yidhi tuulaan tagnay adigu shaaku ii sheegay wuxuu ii tilmaamay inuu magaalooyin soo maray geelashu biil qaadoo furan ay yihiin geela neef geela lasoo qabanaya waa la qiimaynaya naagta qaadula ama ninka qaadulaabaa loo qiimaynaya dabeetana neefkaa lasii daynaya geela waa la raacaya ninkani maalin kasta meeshuu imanaya laba mijooinjada la siinaya buuggaa loogu qoraya waa neefka geela soconaya wuxuu cunaya markuu dhammeeyo ee gugudaaba inan yar la diraya geelashi reerkao dhan mid iyo neef baa laga soo reebay war waxaanoo geeloo la reebay markaasaa lagu leeya waa intay qaadka lagu cunay geelashii reerkao dhan oo nool ayaa qaad la siistaa waxa uu ii sheegay in dhirta xataa lagu qayilo yani nin baa wuxuu kaxaynaya wuxuu leeyahy tobankaa geede waaweyn soo maartee adaan kuusoo gubaya ayay qaadka siisi qaad buu usii cunaya inuu tobanka geede meesha ku yaalaba soo dhuxuleeyo dhir iyo dad iyo xoolaba qaad baa la siistay idan conceptionku markuu halkaa marayo ee uu marayo conception magaalaan uu ka warrami maayo dad lacag haysta iyo niman shaqaysanaya iyo qaad lacag waxaan ka warramayaa waa dad xoola raacata ah oo adh iyo geel raacda oo ay ahayd dad aan lagu aqoon qaad iyo sigaar iyo yacni waxaan aan lagu aqoonin oo ay noqotay inuu sagaalka habeennimo ka qaad tagaan oo aan ahayn mantaqad aan ka warramayaa isku meel maaha waxaan ka warramayaa from hargeysa duleedkeeda ilaa iyo etoobiya ilaa iyo ceerigaaba agagaarkeeda saddexda magaalo meelahaasay ku kala yaalin midi waa hargeysa duleedadeeda midina waa etoobiya qaybtan soomaalidu degto ta kalena waxay ku taallaa ceerigaaba agagaarkeeda waa distanska intaa isu jira ee dad kala degaani degaan ee wuxuba ay xoololayiin haddii uu consumptionkooda qaadku halkaa marayo maxaad umalaynaysa dee cid kala daaya london toddoba tan baa wiig kasta yimaada xisaabe adugu toddoba tan ayaa wiikli soo dega bay leeyihin waa bishii kasta sideed iyo labaatan tan baa yimaada sideed iyo labaatan tan ama soddon tan haddaad tidhahdaba bishii yimaada soddon tan waa imisa waa soddon kun oo kiilo kiiloogu imisu ku imanayaa london baad umalanaysa yani haddaad qiyaasto kiilo qaadi imisu london kusoo gaadhaya diyaaradda cashuurta kuwii laga soo iibsaday waxaa markaad isku soo darto waxaa laga yaabaa haddaynu rafli iska nidhaahno kiilooga dhami toban dolaroo quru ku yimaada imisay noqonaysa ya yacni waxa weeyaan waa xoolo dameergooya bay soomaalidu tidhaahdaa markay garan waayaan tiradiisa yacni soddon haddaad toban ku dhufato waa saddex boqol oo kun oo dollar bere month haddaad tidhahda london oo quru yimaada qiyaas soomaalidii kale marka hadday london intaa ku hayso saddex boqoloo kun laba iyo toban ku dhufo ya saddex milyan iyo lix boqoloo kun saddex milyan iyo lix boqoloo kun oo dollar haddii london qaad lagaga cuno qiyaas inta kale soomaalida kale qiyaas markaa yani waa london oo quraan kuu qabtay soomaalida kale imisay ku cuntaa waxaan garan karnaa ma ka hadlayo markaa adigu qaadku dhaqaale intuu inaga qaada kama hadlayo social imise guruu burburiya kama hadlayo caafimaadka meelaha qaadka lagu cuniyo wax kani muxuu sameeya kama hadlayo yani waxay dhahdaan dumarka qaadka cuna imika wuu soo batay reydka soomaalideed dumarka qaadka cuna iyadoo laleeya gabadhu markay qaadka cunto caanuu way guraan yaman bay qiyaaseen dumarka ayaa caan ku ah dumar qaad cuna way ka caana yartay gabadha kale ilmaha ay dhashaa wuu ka miisaan yarya bay dhahdaan xagga miisaanka wuu ka yarya waxa ay sheegayaan waad naxaysaa idan waa inala mid waxaa laii sheegaya maalin dhaweyd dhaweydoo london soo marayay waxay sheegayeen gabadh qayashay oo malaa markay qayilayaan dirac qura xidhaan intay silowday iyadoo dirac qura xidhan oo ka yara khafiifka oo qaawan intay gaadhi fuushay suuqa iyadoo dhex marayso is aragtay yani waad naxaysaa marka laga warramo waxaa laii sheegaya ingiriiskan ma qisas beena run qisa waaxidaan kuu sheegaya waxaa laii sheegaya inuu nin gurigii ka tegey islaantii buu yimi waxay u yaroo hanjabto waxay tihi dad mar dambe haddaad baalkaa noqoto soo hoyan maysi isagoo hanjabaadii qaba bay tihi waa kan laydhku baktiye ingiriiska bahlada yara la soo iibsade orda reerka usoo iibiyaan korontada yarayd ee dabka la gelinayay meeshii qaadkunbuu yaro marunoo in yar ka gaadhsii buu jiri wuu fadhiistay caruurtiisi iyo wixii oo dhan wuu ilaabay islaantii gurigaa ku madoobaaday meeshii waa isla basbeeshay islaantii waxay garatay inuu dakii markaan tagay aanu usoo soconina way iska baxday nalkeedii way soo iibsatay koob iyo tobankii habeennimuu soo baxay baa la yidhi waa u xasuustay inuu reerka ka yimi iyo meeshii dabeetana koob iyo tobankii habeennimuu soo cararay gurigii wuu hor yimi oo ingiriiska kudaafadan la tuuraya bacmadow inta lagu guraa meesha la hor dhiga wuu isi hortaagay la waa nin waalane markuu arkay wuxuu yidhi wallahi wata alaabta haddii dibadda lagu dhigay bacdii xashiishka islaamta soo tuurtay ayuu qaatay iyo tuurtu ku rid waa iska tegey waa qiso dhaba maaha tuurta ku rid wuu socday gurigii hooyadii buu tegey kabadhkuu furay meel buu ku cabaystay waa xidhay habeenkii iska seexay maalmo gurigii in yar markii gurigii la joogay bay islaantii guriga lahay way yaabtay war gurigii waxaan ka uraya waa guri xafaayada lagu xidhay kabarka la geliyey gurigii waxaan ka uraya akhiiran islaantii unbaa meeshii furtay bacdii bay dabool ka rogtay bacdaba xafaayadee carruurtaa ku jiraan markay islaantii aragtay tidhi war waa maxay waxaana bacd ku seetay ee u alaabtaydii halkaa dhig waar alaabtaa jabtay waa maxay waxaani baa la yidhi waa soo dhaqaaqo wuu arkay ninkan waalida ku jirta wax kale ma xasuusan wallaahi ilen layma eryin buu yidhi islaantu bacdii kaga cararay ma xasuusan xataa inuu ka qaado waa nooc min alwaali runtii haddaan is idhaahdo uun muxaadara ka dhig inta qise ee weliba rasmiya lay sheegay takfiikum inuu waxa kani aanu ahayn wax qof miyir qabaa uu isticmaali karo calaa kulli xaal kama warramayo qaadka yani socially muxuu dhibaa dhaqaale muxuu dhibaa dadnimo muxuu geystaa caafimaad muxuu yeelaa lakiin waxaan tilmaamaya waxa weeyaan war waa darag daraga ka mid a darag daragga ka mid a laakiin waxa koowaad aynu u baahanay waxa weeyaan war macluumada ah waxaan inu darag iyo inaynu dadka gaadhsiino bal kii cunayaana isagoo darag u garanaya cuno ila nimka isagoo u weysaysanayuu cunaya laakiin ha garta inuu kookayinta waxaanu la weysaysanaya ama kookayintiisa markaa ha weysaystaa ama ha iska daayo laakiin inaynu gaadhsiino mujtamaceenna waxaana inuu darag yahay dragnimadiisuna ay cad tahay oo aanay muran u baahnayn ee scientifically la proof garayna inuu darag caadiyayi kaasina inta inay tahay daraggaasi maanta ka qoran dunida oo dhan ama dunida qaybo badan oo ka mid a ka qoran maxay drug number one ay ku qoran tahay idan waxaan leenahay waa waxaynu u baahanay bulshadeenna inaynu waxa kan geedkani wuxuu yahay soomaali weli may baranin inaynu barro wallahu aclam billahi tawfiiq وفي الختام تقبلوا تحيات مركز التوفيق للإنتاج الإسلامي والتوزيع بأوسلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته